الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على, على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون آيات الصدنات وسورة الأنعام كمذا أن يدرسوا كبالله waxaa laga soo hadlayey oo lagu dhex jiray oo aayadihii tan ka horreeyay ay ka hadlayeen nimanka gaalada ah iyo madax adaygooda iyo aakhare markay tagaan inay shallaytoon doonaan oy damci doonaan in dib loo celiyo maa dibna loo celiyeli waxaana xumaynay aan hagaajinay rabbi subxaana wa tacaala wuxuu inoo soo sheegay haddii xataa la celin lahaa inay ku noqon lahaayeen wixii laga reebay oo ay odhan lahaayeen nololi uwaan midda adduunyada nala soo saari maayo marka aakharo markay tagaan ayaa dhibaatooyinka ku qabsan doona bay aayaddani ka hadlaysa walaw taraa haddaad arki lahayd id waqtiga wuqifuu la joojiyey calaa rabbihim rabbigood dushiisa marka la joojiyey qaala markaasaa rabbi wuxuu ku yihi subxana wa tacaala walaw taraa haddaad arki lahayd id waqtiga wuqifuu la joojiyey calaa rabbihim rabbigood dushiisa marka la joojiyey oo qaala uu yidhi rabbi subxaana wa tacaala uu ku yidhi alaysa soo ma ahaanin haada kani bilxaqi soo xaq maaha qaaluu markaa ay yidhaahdeen balaa xaq inuusan ahayn iskaba dhaafin waa yahay wa rabbinaa rabbiganaan ku dhaaranay qaala markaasaa rabbi wuxu uhi subxana wa tacaala faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabkii dhadhamiya bimaa kuntum ahaanshihiina sababtii takfuruuna kuwa kufriya aada ahaydeen haddaad arki lahayd xaaladaa iyada ah la ra'ayta amran fadiica wey waxaad arki lahayd arrin argagax iyo naxdin leh ayaad arki lahayd wy macana rabbigood ayaa la dulgeynaya sida xadiiska nabigeena ku sugan sal lay wasalam maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu ruux kastoo idinka idinka mida rabbiguu is hortaagi doona subxana watacaala oo la hadli doona rabbigii baa la hadli doona oo la xisaabtami doona marka markii rabbigood la dul istaajiyo oo lagu yidhaahdo tani soo xaq ma alaysa hada haada bilxaq tani soo xaqi ma la tilmaamayay waxa weeyaan waa isa soo saaridda iyo dib isu soo noolaynta ay diidanaayeen oo adduunka markay joogeen inkiri jireen baa laleeyahay hadda dhab mata hadda dhab mata mise weli waad ka sheeksanta markaasaa waxay leeyihiin yani bala iskaba dhaaf inaysan xaq ahayn xaq waa tahay rabbiganaan ku dhaarnay markaasaa waxaa la leeyahay laydinma weydiinin in laydinku naxariisteen cadaabka dhadhamiyaa laleeyahy in aad qirtaan inuu xaq yahay su-aashaad jawaabteedu waxba idiin kordhin mayso faduuqu lcadaaba bimaa kuntum takfuruun kufrintii aad kufrin jirteen sababteed cadaabka ku dhadhamiyaa loodhanay saas maana marka haddaad xaaladaa arki lahayd arrin la yaablada arki lahayd walaw taraa haddaad arki lahayd id waqtiga wuqifuu la joojiyey gaaladii calaa rabbihim rabbigood dushiisa marka la joojiyey qaala marka uu ku yidhi alaysa haada alaysa miyuusan ahayn haadaa kan aada hadda ku dhex jirtaan iyo noloshan cusubi bilxaqi soo xaqi ma ah tii aada adduunka diidanaydeen ood hadda ku dhex jirtaan tani soo dhab ma hadda xaqiiqa sooma ah ashig ku jirin qaaluu waxay idhin balaa iskaba dhaaf wa rabbinaa rabbiganaan ku dhaaranay balaa iskaba dhaaf inaysan xaq hayna waa tahay wa rabbinaa rabbiganaan ku dhaaranay qaala markaasaa rabbi wuxu uhi subxana wa tacala faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bima kuntum ahaanshihiina sababtee takfuruuna kuwa kufriya aad ahaydeen qad khasira aladiina kadabuu biliqaai illahi xata ida jaatum asaacatu baktatan qaluu ya xasratna cala ma faratna fiiha marka qiritaanka maalinta qiyaamada ay qiraan inay isa soo saarid jirtay waxba ma tarayso adduunkaa la doonaya inaad qirto ood u diyaar garowdo laakiin markay dhacdo shaygii markuu dhaco oo dadku ay wada arkaan nin walba wuu qiri qiritaankaasi macno weyn ma kordhinaya marka qad khasira way khasaareen xaqiiqeen aladiina kuwii baa khasaaray kadabuu beeniyey biliqaa'i illahi ilahay la kulankiisa xataa idaa jaathum markay u timaado asaacatu qiyaamadu markay u timaado baktatan si kada qaaluu waxay leeyihiin oy odhanayaan yaa xasratanaa qoomamadanadiyey qoomamadanadiyey kaalay wey macna calaa maa shay dushii aan u qoomamaysannahay faradnaa aan gabood falnay fiihaa saacadda dhexdeeda gaboodfalkii aan saacadda dhexdeeda ku gaboodfallay shallaytadeenadii aan u shallaytaysanay iyo qoomamadaan u qoomadeednasannahay imow waqtigaagii baa la joogaa walxaal bay sidaa leeyihiin hum iyagu yaxmiluuna ay xambaarsan yihiin awsaarahum dembiyaalkoodii calaa duhuurihim dhabaryaalkooda dushooda ay ku xambaarsan yihiin alaa hooya alaa hooy saa'a waxaa xumaaday maa yaziruuna waxa ay xambaarsan yihiin waxay xambaarsan yihiin iyo dunuubtay dhabarka ku wataan ayaa xumaaday wamalxayaatu noloshii ma ahanin addunyaa ee liidatay ilaa lacibun ciyaar iyo walahwun daahid mooye wax lagu ciyaarayo wax lagu daaho lagu mashquulo wey waladaaru laakhiratu daarta dambe ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna isdhowra afalaa tacqiluuna miyaydaan wax garanayn afalaa tacqiluuna miyaydaan fahmaynin oo garanaynin dalika arrinkaa way macna khasaaro weyn wuxuu ku dhacay oo khasaaray dadka beeniyey ilaahay la kulankii subxana wa tacaala la kulanka ilaahay macnaheedu waxa weye waa qiyaamada isa soo saaridda iyo addoonku inuu rabbigii subxaana wa tacaala la kulmi doono lana xisaabtami doono kuwa arrinkaa beeniyey kuwa khasaaray kuwa adduunya aqraba qolada khasaartay waa qolada mabda'a muhimkaa lumisay wey maana saacaddu markay u timaado qiyaamadu ku timaado si kada si aan ku talagal ahayn oo ayna ku talagelin markay qiyaamada ugu timaado ayay markaa qoomamoonayaan waxay leeyihiin qoomamadannadii gaboodfalkaan samaynay aan u qoomamaynayno saacadda aan ku gaboodfalnay qoomamadaasey imow bay leeyihin waktigaagii baa la joogaa yani waxa wey waa waa calaacal way calaacalayaan macna yaa xasratana calaa maa faratna fiiha fii haada marka saacadda u celi oo waxay noqonaysaa gaboodfalka ay saacadda ku gaboodfaleen macnaha mana ayna rumaynin umana ayna diyaargaroobin marka faratnaa fiiha gaboodfalkay gaboodfaleen kaaway macna ayib yani tafriidka waxaa la yidhahdaa asalkiisa horumarinta saasaa manaa faradka saasaa la dhaca markay hadalkaa leeyihiin oy calaacalayaan oo saa u qoomamoonayaan oo adduunkiiyo waxay sameeyeen ka qoomamoonayaan markaasi waa mar ay dunuubtoodii dhabaryada ku xambaarsan yihiin culayskii dembiyada ayay dhabarkooda saaran saasaa laleeyahy maanaa dhabarkooda saaran yahay waxaa laga wadaa dembiyadii oo loo yeelay sidii shay culus laga dhigo suuro loo yeelay baa dhabarka loo saaraya markaas waa xambaarsan yahi dembiyadii bay wadaan wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala waxaa xumaaday waxa ay xambaarsan yihiin oo dhabarka ku sidaan ayaa xumaaday buu rabbi ilahi subxana wa tacala noloshan adduunyaa laynoo sheegay xaqiiqadeeda xaqiiqada haddaad doonaysaan noloshan hadda aad joogtaan iyo degmadan aad ku nooshihiin waa un ciyaar ciyaar wey ciyaarta waxaa laga wadaa waa shay xaqiiqadiisu uu yahay uun wax iska ciyaar ciyaar ah wax dhab amaba haba waa iska riwaayad wey waxa saas lamaa yacni waxay ka dhigan tahay oo kaleeto caruurta yaryarka a markii intay guriga ka baxaan banaanka u baxaan yani waxay dhisanayaan guryo iyo magaalo iyo waxbay dhisanayaan ay ku ciyaarayaan qoraxdu markay kullaato barqin dheer la gaadho wixiio sidii u dhisan bay iskaga dhaqaaqahay sidaas wey waxaan aada degmo dhisaysaan ood daaro taagaysaan ood beero falaysaan ood gaadiid samaynaysaan oo horumar iyo teknolojiye aada samaynaysaan waa uun ciyaaro inay ciyaar tahay waxaad ku garana iyadoo saa u dhisan baad ka dhaqaaqaysa caruurtii gelinkii hore u intay waxsa samayso qoraxdu markay ku kullaatana guriga iska soo aadi jira wixii kasoo tegi jiray lacibkaa uwe macnaha waa uun ciyaartaas wax ka badan ma ah lahwigana waxa weeyaan yacni waa shayga kaa mashquuliyood kaga daahdo wax isaga ka muhiimsan lahwi baa la yidhahda yani waxa wey waxbaad ku daahday arrinkan aad ku daahday arrin kaa ka muhiimsan baa ku dhaafay isagaa kaa daahiyey kaasoo kalea lahwiga la yidhahda iyaduna lahwi waxay ku tahay aakharo oo ka muhiimsan daarta aakharo oo ka fiican camalkii saalixa ahaa salaadii diinta barashadeedii wixii aakharo oo ka fiican ku gaadhsiin lahaa baad kaga daahaysaa oo kaga mashquulaysa intaa kama badna adduunyadu rabbi ilahi subxana wa tacala daarta aakhare iyo degmada dambe ayaa khayr badan yay u khayr badan tahay liladiina yattaquun dadka is ilaalinaya oo ilahay cadaabkiisas iska ilaalinaya subxana wa tacala dadka diyaargaroobaya kuwaasay daarta dambe u fiican tahay miyaydaan caqli lahayn oo dad wax garanaya ahayn bu rabbi ilahi subxana wa tacala maad wax fahantaanoo caqligu wuxuu keenayaa degmada khayrka badan ee jiraysa een cudurka lahayn een gaajada lahayn een rafaadka lahayn inuu ruuxu u bato oo iyadoo isu diyaariyo tanna uu iska fududeeyo taasaa caqligu keenaya afalaa tacqiluuna marka miyaydan caqli lahayn ninka degmadan berribtaba uu ka tegahayo ku mashquulsan oo tii dambe kaga mashquulee rasmiga ahayd iyo raasamaalkii kaga mashquuleeyey caqli ma leh saas macana ahbal wey waa nacas ruux caqli le maaha oo garasho le maaha saas weya qad khasira xaqiiqiya waxaa khasaaray aladiina kuwa kadabuu beeniyey biliqaa'i illahi ilahay la kulankiisa kuwa beeniyey way khasaareen xataa idaa jaa-atu markay u timaado assaacatu qiyaamadu markay u timaado baktatan si lama filaan ah sikadaa oyna ku talagelin qaaluu waxay odhanayaan yaa xasratana qoomamadanadiyey calaa maa shay dushii aanu qoomamaysannahay faratnaa aan gabood falnay fiihaa saacadda dhexdeeda diyaargarow la-aantii iyo rumayn la-aantii saacadda aanan rumaynin gaboodfalkaas qoomamada aan ka qoomamaysannahay imow oo kaali wey macana waktigaagii baa la joogaay wal xaal bay sidaa leeyihiin hum iyagu yaxmiluuna ay xambaarsan yihiin awsaarahum dembiyadooda calaa duhuurihim dhabaryaalkooda dushooda ay ku xambaarsan yihiin alaa hooyay saaa waxaa xumaaday maa shayga yaziruuna ay xambaarsan yihiin wamalxayaatu noloshii maynan ahaanin addunyaa ee liidatay waa tan haddaas aan ku noolnahay waa sayd inteeda badan wax fiicani waa ku dhex jiraan laakiin inteeda badan baa saa wamalxayaatu noloshii maynan ahaanin addunyaa ee liidatay ilaa lacibun ciyaar mooye walahwun iyo daah shay lagu daaho oo lagu mashquulo mooye wax kale maaha waladaaru laakhirati daarta aakharo ayaa khayrun khayr badan liladiina kuwii u khayr badan yattaquuna isdhowrayo shirkiga iyo dembiyada iska dhowray ilaahay daacadiisana isku dhowray afalaa tacqiluuna miyaydaan garanaynin oo arrinkaa aydan fahmaynin inay aakhara adduunyada ka fiican tahay maad caqligeeda iyo garashadeeda miyaydaan lahayn way macna qad naclamu inahu layaxzunka aladii yaquluuna fainahum la yukadibuunaka walakina alaalimiina biaayati illahi yajxaduun aayadana rasuulkaa sal lay waslam aayadahana yani loogu taxsiyenaya nabiga sal lay waslam baa qalbigiisa lagu dejinaya maxaa yeelay yani taxadiyaad aada u xoog badan baa nabiga hor taagnaa sal lay slam dagaal adag buu ku jiray dagaal adagoo adduunka o dhan ah buu ku jiray saas daraaddeed wuxuu u baahaya mar walba rabbigii subxaana wa tacaala inuu dejiyo oo macnaha waxa weeye yani nusuus loogu tasliyeynayo lasoo dejiy qad naclamu xaqiiqiya waan ognahay buu rabbi yihi subxana wa tacaala inahum ayagu inahu amar yeeshaan yidhi layaxzunuka inuu ku murug gelinayo nebiyow alladii midka yaquuluuna ay leeyihiin hadalka ay leeyihiin inuu ku murginayo waan ognahay fa inahum ayagu laa yukadibuunaka adiga kuma kuuma beeninayaan adiga been kuguma xukumayaan walaakina alaalimiina laakin aalimiintu biaayaati illahi ilahay aayadihiisa yajxaduuna diidaya walaqad kudibat waa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey min qabli ka hortaa fasabaruu markaasay sabreen rusushii calaa maa kudibuu beeninta dusheedii bay ku sabreen ala takdiib wey maanaa beeninta la beeniyey bay ku sabreen wa uuduu waa la dhibay rususha xataa ataahum ilaa uu u yimid nasrunaa libtanadii iyo hiilintanadii ilaa ay u timid walaa mubadila wax badelaana likalimaat illahi ilaahay ereyooyinkiisa wax badelaana mawjuudun mid jira maaha wax ilaahay ereyooyinkiisa bedeli karana ma jiro walaqad jaaaka xaqiiqiya waxaa kuu yimid nebiyow min naba'i lmursaliina yani kuwa la soo diray warkooda qaar ka mida ayaa kuu yimid macnaheedu waxa weeye qad naclamu inahu layaxzunka aladii yaquuluuna aayadda waxaa laga wadaa nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh intuusan yani ku dhawaaqin inuu yahay nebi ilaahay soo dirsaday bulshadii uu ka dhashay oo uu dhex joogay nin la rumaysan yahay oo la ixtiraamo oo asaadiqu lamiin la yidhaah kii runsheegaha ahaa ee la aaminay bay u yaqaaneen ninay aada ugu kalsoon yihiin oo weliba rajo ay ku qabaan buu ahaa wiil korhaya oo ay aada u jecel yihiin buu ahaa markuu yidhi ilaahay baa ii waxyooday oo waxyi baan wadaa wixii dhaqan idiin ahaan jiray iyo mabaadidiinina waa baatil markaasay dagaalku bilowday shalay way ku jeclaayeen maanta maxay kugu dhaceen marka rabbi marka wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala adiga laguma jeedo diidadan lagu diidan yahay dagaalkan lagugula jiraay adiga been kuguma kuma nis adiga kuma beeninaya laakiin ilaahay aayaadkiisa wey waxay la dagaalsan yihin xaqiiqadu waxa weeye aayadaha ilahay bay diidan yihin inay xaq saas tahayna waxaad ku garan shalayto intaadan aayadaha ilaahay ula imaanin agtooda waad fiicnayd oo wiil baad ahayd oo way ku jeclaayeen maxaa iska kaa bedelay kugu naceen marka waxay kugu naceen waa aayadaha ilaahay la timi marka adiga laguma jeedee anigiyo aayadahaygay u jeedaan wey maana anigiyo aayadahayga bay u jeedaan beenintu anay ugu socotaa iyo aayadahayge adiga ma aha saasaa la leeyahy maanaha macnaha waxaa laga wadaa isagu hadduu aayadahan maanta iska dhigo yidhaahdo waxaan kadaata farahan ka qaaday wiilay jecel yihiin buu noqonaya shalay intuusan sheeganina wiil jecel yihiin buu ahaa xaqiiqada marka waxaa soo baxaysa waxay la dagaalsan yihin waa aayadaha ilahi subxana wa tacala diintan iyo yani ilahay soo dejiyey subxana wa tacaala unbay la dagaalsan yihin saasaanu ognahay bu rabbi yihi subxana wa tacala waxaa ku murginaya hadalka ay leeyihiin waan ognahay inuu ku murginayo ood ka xun tahay beeninta ay ku beeninayaan laakiin adiga laguma jeedee aayadaha ilahay bay beeninayaan saasuu rabbi ilah subxana zaalimiintu rusul baa hortaa la beeniyey kaa horraysay ee waxaa la doonayaa rusushii sidoodii oo kale inaad samayso rusul baa kaaga horraysay dhibkan way sabreen oo beenintii la beeniyo way ku sabreen waa la dhibay ilaa nasriga nagii uu u yimid oo ilaahay u hiliyey subxana wa tacala adiguna jidkii umbaad haysaa ilaabta ilaahay kaaga imaanayso laguu hiilinayo iska sabir arrinku inuu sidaas yahay oo laguu hiilin doonana waa arrin rabbi subxaana wa tacaala kelimaadkiisa ku sugan kelimaadka ilahayna wax bedeli kara ma jiro kelimaadka walaa mubadila likalimaat illaahigaasi kelimaadkaasi waa kelimaadka rabbi subxaana wa tacaala uu ku ballan qaaday dadka rusushiisa iyo dadka mu'miniinta inuu u hiilinayo adduun iyo aqraba innaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati dunya wa yowma yaquumu lashhaadu rusushannada iyo kuwa mu'miniintaaba annagaa u hiilinaynaa adduunyada iyo aakhiraba kelimaadka aan la bedeli karayn waa kuwa marka walaa mubadila likalimaat illah waa kelimaadka iyo qaanuunka la mariyey rusushii kaa horraysay ummadahoodii markay beeniyeen oo la dagaalameen way sabreen ilaa hiiladii ilaahay ay ka timaado adigana kelimaadkii unbay ku dambayne hiiladii ilaahay baa kuu soo socotee nebi ow sabir baa laleeyahy oo ku dayo raggii kaa horreeye rususha ahaa raggaa ku daya baa nabiga la baraya salawatu rabbi waslamu caleyh waxaa ku yimid yani rusushii hore wararkoodii qaar ka mida ku soo gaadhay oo imise qisooyin baa nabiga loo sheegay sal ly slam qur-aanka lagu sheegay laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa nebigii ugu dambeeyey nebi ciisa isaga ku xigay intaasaa qisaskoodii loo sheegay rasuulka sal lay slam maxaa ku jiro faa'iidaha qisaskaas faa'iidooyin iyo duruus badan baa ku jira rusushii jidkay mareen haddii nebiga loo sheego iyo dhib waxay la kulmeen isaguna jidkoodiibuu mari dhibkii loo geystay siday ka sameeyeen iyo siday ugu sabreenna wuu isku ugu sabri walaqad jaa'aka min naba'i lmursaliina duruus baa ku jirta marka wararkoodii waa lagu siiyey ku daya baa leeyahay rususha ilahay soo dirsay subxana watacala kaa horri qad naclamu xaqiiqiya waan ognahay inahu amar iyo shaniya layaxzunuka inuu ku murginayo alladii hadalka yaquuluuna ay leeyihiin hadalkay leeyihiin inaad ka murgayso ood ka xumaanayso taa waan ognahay bu rabbi yidhi subxana wa tacala fa inahum ayagu marka laa yukadibuunaka kuma beeninayaan been kuuma nisbaynayaanoo kuuma aanaynayaan adiga maxaa yeele horey bay kuu ammaanan jireen walaakina alaalimiina laakin zaalimiintu biaayaati illahi aayadaha ilahay bay yajxaduuna diidayaan dagaalku wuxuu ku socdo iyo diidadu waa aayadahayga bu rabbi ilahi subxana wa tacala ayib adigana uun aayadaha aada xambaarsan tahay dartoodun bay kula dagaalsay siasaas sidaas weeyo yani bulshooyinka waxaad arkaysaa bulshooyinka maanta jooga wiilka ka dhashay qabiilka haddii uu dhaqankii qabiilka iyo yani waxa weye jaahiliyadii iyo xumaantii iyo wixii uu ku koro oo dhiig la daadiyo iyo wax la dilo iyo wax la dacaydeeyo iyo aflagaado iyo waxa uu ku korayo qabiilku waa jeceliya wiilkii hadduu ruux qumanoo suubanoo saalixa uu noqdo oo toosanoo ilaahay yaqaana oo masaajida galana waa la necbaya waa la nacaya waxba loo dhiiban maayo xilla loo dhiiban maayo nina waxu dirsan maayo qabiilkana waa kama tirsanoo waaba yani waxa way inay dayriyaan baaba laga yaaba limaada soo kama dhalan waa ka dhashay maxaa lagu maaganya ma naftiisa loo maaganya maya naftiisa looma maagane waxaa loo maagan yahay mabda uu xambaarsan yahay hadduu mabdaa ka tago banaanka iska dhigo waa waa wiilkoodii hadduu mabdii intuusan qaadaninna waa wiilkoodii laakiin mabda ilaah iyo diintiisa maalinkuu qaato waa fongore tuka cambaarno banaankaa loo tuuraya macana marka taasoo kale weeyaanoo ilaahay diintiisa unbay la dagaalsan yihiin mooye shaksiyadiisa maaha ruuxa laftiisa maahe waa aayadaha iyo mabda uu xambaarsan yahay mana taas wey walaqad kudibat waa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey xaqiiqe min qablika hortaa ah rusushaasoo min qablika hortaa ah fa sabaruu markaasay sabreen calaa maa kudibuu beeninta la beeniyey bay ku sabreen wa uduu waa la dhibay rususha xataa aataahum xataa aataahum ilaa uu yimi nasrunaa hiiladanadu ilaa u timi ilaa ilaahay u hiiliyey oo libta siiyey bay sabrayeen oo adkaysanayeen oo la dhibayey macna walaa mubadila wax badelaay likalimaatillahi ilaahay weedhooyinkiisa iyo ereyooyinkiisa wax badelaay mawjuudun ma ahan ereyooyinkaasi waa ereyooyinka rabbi uu ku ballan qaaday inuu rusushiisa iyo dadka raacsan u hiilinayo wax bedeli kara ma jiro waa mabda haabitoo suga wey maana yani arrin suga wey weligeedaan la bedeli karin walaqad jaaaka xaqiiqe waxaa ku yimi min naba'i lmursaliina kuwii la diray wararkoodii ama warkoodii qaar ka mida ku yimi kulli looma wada sheegin qaar baa loo sheegay marka waxa weeye ku dayaa la leeyahy maanaa ku dayo raac wain kaana kabura calayka icraaduhum fain istatacta an tabtagiya nafaqan fi lardi aw sullaman fi samaa'i fata'tiyahum biaaya sidii niman xaqdoon oo kaleeto bay marmar badan waxay muujisan jireen haddiina loo keeni lahaa aayad ama mucjisanna loo keeni lahaa waanu hogaansami lahay nabigu marka sal lla alay waslam aad buu ugu dadaali jiray inay rumeeyaan oo diinta qaataan buu aad u jeclaa aad buu u jeclaa isugu dhibi jiray nabigu sal lla alay slam waxay codsadaan marka wuxuu iska jeclaaday bal waxay codsadaan in loo keeno si ay diinta u qaataan waxay rabaan oo ilaahay aayaddaa loo keeno mucjisada loo keeno in loo keeno tii baa marka nebiga lagala hadlaya salawatu rabbi waslamu caleyh rabbi wuxuu yihi wain kaana hadduu yahay kabura mid weynaaday mid weynaaday hadduu yahay calayka dushaada icraaduhum jeedsigooda ay kaa jeedsadeen taasi hadday ku dhibto kugu weynaato fain istadacta haddaad kari karto an tabtagiya inaad raadiso nafaqan meel hoosoo la galo taasoo fil ardi dhulka dhexdiisa aw amase sullaman jaranjaro haddaad raadin karto jaranjaro haddaad raadin karto fi samaa'i xagga sare iyo cirka oo fata'tiyahum aada ula timaado markaa biaayatin mucjizo aada ula timaado fafcal samee baa lii saa yeel haddaad yeeli karto yeel baa lii walow shaa allahu hadduu alla dooni lahaa la jamacahum wuu kulmin lahaa iyaga oo dhan cala alhudaa hanuunka dushiisu ku kulmin lahaa ee falaa takuunanna ha ahaani nebi maxamedow min aljaahiliina wax magaradka ha ku darmanin wax ka magaradka ha ka mid noqonin bale aayaddu macnaha waa ay leedahay yacni waxaan ay leeyihiin haddii mucjize heblena loo keeni lahaa oo magaalada makasaana loo yeeli lahaa oo buurahan magaalada kale yacni xidhayna laga durkin lahaa oo webiyaal iyo biyo durduraya togagno looga dhigi lahaa waanu ku raaci lahayn warar noocaasoo kaleeta aba sheeg nabigu sal lay slam marka wuxuu is yidhi balaha haddii mucjizada loo keeno ay sheeganayaan wayba ku raaci lahayn markaasuu jeclaystay aada isu jeclaysiiyey in loo keeno bal mucjizada rabbi baa marka wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala hadday jeedsiga ay kaa jeesadeen iyo diidada ay ku diideen ku dhibayso oy dushaada ku weynaatay oo kugu cuslaatay annagu marnaba aayadu keeni mayno aayad annagu inaanu u keenno ma dhici karto waxay codsadeen sababtu waxa weye waxaa ka dambayn doonaan ognahay wey haddii aayad loo keeno aayadday codsanayaan ma rumayn doonaan hadday rumayn waayaanna in la halaagaa imaani taasuu rabbi ogsoon yahay subxana wa tacala marka marnaba anagu aayad keeni may aayaddan ay rabaan aayado badan oo qanciya hortooda waa yaala wax badanay ku qancaan hadday inay qancaan ujeedaan waa haystaan marnaba u keeni may adiga laakiin haddaad kari karto intaad dhulka meel duleesho gasho meel hoosoo la geli karo dhulkaa intaad gasho ama cirkaba aad jaranjaro u fuusho aayadda ay rabaan inaad u keento haddaad kari karto u keen bale anagu yeeli mayna bal adugu ka hadaad kari karto keen bale saasaa nabiga lagu ley sal lay slam macnaheedu waxa way haisdhigin haisdhigine arrintan ilaahay baa maamulaya nebi maxamed oo faraha ka qaado waxay ilaahay baa ogsoon subxana wa tacaala nimankan inay been sheegayaan inaynan qaadanaynin aayaddana wuu ogyahay aayadna ma soo dejinayo watan ay rabaan marna usoo dejin maayo adigu laakiin haddaadan si kale ku qancaynin bal awooddaada isticmaal ba le bal awooddaada isticmaal waxaad u keeni karta u keen rabbi xaggiisa waxba lagama soo wade saasaa nabiga lagu ley sal lay slam markaasaa waxaa la yidhi hadduu alla doono isagoon aayadba usoo dejinin buu wuxuu isugu keeni lahaa hanuunka hanuunku ku wada midayn lahaa oo waa la wada qasbi lahaa lama u baahdeen ba aayadinu soo deji laakiin xikmad rabbi baa ku jirta qaarna inay hanuunka qaataan qaarna diidaan qaar cadaab buu ilaahay u samaystay inuu cadaabka buuxiyaa la rabaa jannana ilaahay waa samaystay in la buuxiyaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala baa horey wax u qorsheeyey qorshahaasayna wax ku socdaan hadduu doonana kulligood uu wada hanuunin lahaa waxbaa hisdhibi marka jaahiliinta ha ka mid noqonin baa nabiga la yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh jaahiliinta oo jaahil jahliga waxaa ka mid a in aad yani istidhaahdo dadka oo dhan waa inay yani waxa weeye waa ilaahay hanuuniya subxana wa tacala in muxuu ilahay dadka o dhan u hanuunin la'yahay wuxuu u hanuunin la'yahay xikmada ilahay baad jaahil ka tahy xikmada rabbaaniga ah ee kownkan uu ku abuuray ee uu wax ku qorsheeyey baad jaahil ka tahay marka jaahiliintaa ka mid noqonine xikmada ilaahay faham baa nabiga la leeyahy salawatu rabbi waslamu caleyh wain kaana haddii uu yahay kabura mid weynaaday calayka dushaada icraaduhum jeedsigoodu hadduu dushaada ku weynaaday oo kugu cuslaaday fain istadacta haddaad kari karto an tabtagiya inaad raadiso nafaqan meel hoosoo la galo nafaqa waxaa la yidhahda waa duleelka dhulka ka samaysa ama buurta la duleeliyo dhanka kale uga baxa saas way macanaa soomaalia hadda buuro hoosta inta laga qodo dhanka kale looga baxo oo jidkuba dhex maraba nafaq baa la yidhahda jidku markuu macnaha ama dhulka ka hoos tuso ama buurta ka hoos tuso oo gadaasha dambana meel looga sii baxa uu leeyahay ayaa nafaqa la yidhahda marka meel hoose oo la galo haddaad raadin karto kaasoo fil ardi dhulka dhexdiisa aw amase sullaman jaran jarro haddaad raadin karto oo fi samaa'i xagga sara oo fata'tiyahum marka aad ula timaado biaayatin aayad aad ula timaado waxay doonayaan aad u keento taa haddaad kari karto fafcal samee bale fafcal samee anagu yeeli mayne bal adigu samee bale wada miyuu samayn karaa nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh hadalka marka waxaa laga wadaa nebigaa la sabrinaya salawatu rabbi waslamu caleyh nimankana waxbaa ismulgoyn baa laleeyahay iska sabir walaw shaa allahu hadduu alla dooni lahaa la jamacahum wuu kulmin lahaa kulligood cala lhudaa hanuunkuu ku kulmin lahaa ilaahay ma waxbaa yani caajis geliyey kulligood wada hanuun laha hadduu iraadadiisu ay ku duleersatay laakiin ilaahay doonitaankiisaan saa ku duleersanin lixikmatin baaliga ee falaa takuunanna ha ahaanin nebiyo min aljaahiliina kuwa wax magaradka ah ha ka mid noqoninoo ha ku darman baa nabiga yiri sal lay slam inamaa yastajiibu aladiina yasmacuun wlmawta yabcahuhum allahu uma ilayhi yurjacuun inamaa yastajiibu waxa uu yeela yeedhitaankaaga iyo dacwadaada waxa uu yeela aladiina kuwa yasmacuuna wax maqla wlmawtaa kuwa dhintayna yabcahuhum allahu ilaahay baa soo saari uma kadibna ilayhi xaggiisa yurjacuuna loo celo ayadan macnaha waxay tilmaamaysaa dadka dacwadaada yeeli dadkao dhan maaha dadka nool baa ku maqli maqalkan hadda waxaa laga wadaa waa samaacu samaacu qabuulin waintifaacin maqalkaa laba ah mid waxa weeye dhawaqan baxaya dhegta waa ku dhacdhacaya taa gaal iyo islaamba waa ka dhaxaysa dhawaaqan baxaya qayladan in dhegtaada ku dhacdaayay maqal baa la yidhahda waa maqalka dhegta maqalna waa maqal wax lagu qaato oo lagu intifaaco oo shaygii uu ku galo oo wax kaa bedelo saas way macnaha yacni marka kaasaa laga wadaayo kuwa wax ku qaadanaya hadalkaaga iyo waanadaada iyo wax sheegiddaada kuwaa weeye kuwa ku yeelahaya oo waxaad sheegaysa wax ku qaadanaysa saas way macnaha waxay la mid tahay liyundira man kaana xayan dadka nool oo qalbigoodu nool yahay si uu ugu digo dadkaasay digniinta anfacaysa awaman kaana maytan fa axyaynaahu dadka ilaahay qalbigooda nooleeyey oo qalbigoodu diyaaru yahay hanuunka inuu qaato kuwaasaa ku yeeli oo wax kaa qaadanaya wey maanaha laakiin kuwa baktiyey waa gaalada almawta gaalada laga wada maxaa yeelay mawtalquluub weeyaanoo quluubtoodaa dhimatay qalbigu mar hadduusan iimaan iyo iftiin ku jirin waa bakti qalbigu hadduu baktiyana saaxiibkiina waa bakti ninka watana waa baktiyo waa meyd marka kuwa gaalada ee meydka alla ka cabiray ilaahay wuu soo saari doonaa kadibna xaggiisa loo celin doonaa iimaankooda lagama rajo qabo kuwa maxaa yeelay say wax ku qaadan lahayen oo dhanba waaba laga xidhxidhay saas way maanaa wlmawta yabcauhum allah sidaasaa laga wada ayb inamaa yastajiibu waxa uu yeeli oo hadal dacwadaada iyo yeedhitaankaaga yeeli oo qaadan aladiina kuwa yasmacuuna maqlaya oo wax ku qaadanaya yasmacuuna maqlaya maxaa yeele waxaynu nahay innaga lafteenna hebel aniga yani waxba ima maqlo war ninkaasi nin imaqlaya maaha ninkaasi nin imaqlaya maaha macnaheedu ma waxaad ka wadaa dhagtayga ma maqlo mise waxaad ka wadaa nin wax iga yeelaya maaha saas ruux wax iga yeelaya maaha aad ka wada marka waxa weya maqalka yeelitaanka loo isticmaala yani waxa wey caadakan luqooyinku dhan baa bay ku jirtaa macana aladiina kuwa ayaa yeelay aladiina kuwa ayaa ajiibaya yasmacuuna maqlaya oo wax yeelaya oo wax kaa qaadanaya oo diyaarka u ah kuwa wey kuwa ku ajiibaya wey waalmawtaa kuwa dhintayna gaaladaa laga wadaayo quluubtoodaa dhimatay yabcauhum allahu ilaahay baa soo saari xumaantaa iyo gaalnimadaasaa lagu soo saari uma kadibna ilayhi xagga allah ayaa yurjacuuna loo celinaya wa qaaluu waxay yidhahdeen lawlaa nuzila maa la soo dejiyo calayhi muxamed dushiisa aayatun aayad maa lagu soo dejiyo aayaddaasoo min rabbii xagga rabbigii ka ahaatay qul waxaa tiradaa ina allaha alle qaadirun mid awoodo wey calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad inuu soo dejiyo waa karaan walaakina akarahum intooda badanse laa yaclamuuna ma ay oga waxba ma ay garanayaan wamaa min daabatin naf socota ma jirto fi lardi dhulka dhexdiisa naf dhulka dushiisa tukubta ma jirto walaa faa'irin mid duula ma jiro kaasoo yadiiru duulaya bijanaaxayhi labadiisa garab ku duulaya ilaa hadday jiraan umamun ummado wey oo amhaalukum idinkoo kale ah maa faratnaa ma aanaan gabood falin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin shayna maanaan gabood falin maa faratnaa maanaan gabood falinoo maanaan dayicin min shayin shayna maanaan dayicin fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa uma kadibna ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa ayaa yuxsharuuna loo kulmino dadka loo shirin doona laysku geyn doona gaaladooda macna weli waxay daba joogaan maa aayadna loo keeno yani lan nu'mina laka xataa tafjura lana min alardi yanbuuca ku rumayn mayno reer maxamedow ilaa dhulkan saxaraha ah ee buuralayda ah ila durdura aada nooga dhigto oo aseendooyin iyo beero waaweyn aada u bedasho oo buurahan magaaladii maka kala xidhay aada naga durkiso si kale ku yeeri mayna intaa noo samay markaasaanu kaa qaadanayna maa lagu soo dejinaya aayad lagu soo dejiyo aayad waa loo soo dejiyey bal mucjizo ta ugu weyn buu ilahay kusoo dejiyey subxana wa tacala mucjizada waarta waa qur-aanka waa qur-aanka waa ka lagu yidhi hal suurad oo qur-aanka ka mida la kaalayaan hadduusan qur-aankani xagga ilahay ka imaaninoo maxamed samaystay ama bini aadan kale uu ku kaalmeeyey oo ka keensaday wakaase bal waxaa tihiin odayaashii iyo raggii fasaaxada lagu yaqaanay baa tihiin isaga hal suuradoo ka mida keenale way kari waayeen intaasaa ku bilaan lahay mucjizooyin kaloo fara badanna waa la tusay kuwaas marka waxa weye ma rabaan ta ay codsanayaan ay leeyihiin maxamed maa lagu soo dejiye waa miday iyagu samaysteen oo jeefkooda kala yimaadeen ushii nebi muuse oo kale bay leeyihin yani waxa weye hashii lagu soo dejiyey macnaha nabiyullahi saalix oo kaleeto aayaadka noocaasoo kale kala mu noola yimaado malag socdo muu la yimaado oo macnaha u markhaati kacay wax saasoo kale taa wey macnaa aayaddaa muu la yimaado waxaad tidhahdaa baa li nabiga sal alay wasalam alle subxaana wa tacaala wuu awoodaa horta inuu aayad keeno ma aha inuusan rabbi kari karin subxana wa tacala waxay codsadaanba inuu soo hordhigo wuu kari karaa maxaa loogu keeni lahayaa marka xikmad baaliqaada ku jirta xikmad rabbaani ah baa hadda ka hor ku tagtay oo ku dureersatay inaan aayaddaa noocaasa loo keeni rabbina subxaana wa tacaala nin yani waxa weeyaan rabbi subxaana wa tacaala ma aha mid kolba xaaladda taagan wax ku qaybsada maaha qorshe hore oo uu dejiyey bay wax ku socdaa ninbaa iska imaanaya markaasuu leeya waxaas waxaas aniga hadlaysiiya maya ma soconayso qorshihii hore socday baa socon wixii ilaahay horay u qoondeeyey unbaa socone laakiin waxa weeyaan annaga waxaasaan rabnaa rabbi subxana wa tacala kama ficil qaadanayo waxba ka iskama bedelayaan maana dadka intooda badani ma ay garanayaan rabbi inuu awoodi karo inuu aayadda keeno aayad alla aayaddu doono inuu keeno ama ma ay garanayaan aayadday codsanayaan haddii loo keeno maxaa ka dambayn doona inay beenin doonaan oo la halaagi doono oy sabab u noqon karto in la baabi'iyo xataa ma garanayaan aayad noo keen unba afkoodii macnaha unba afkoodii laga gartay rabbi subxaana wa tacaala kadib baa wuxuu yidhi dhulka dushiisa naflayda tukubta oo dhan naflayda daabada waxaa la yidhaahdaa yani min dabba baa laga keenayoo socodka tilaabadu ay isku dhadhowdahay baa yaa la yidhahdaa dabba saas way macnaha marka naflayd dhulka dushiisa ku socoto ama hawada duusha ma jirto ilaa hadday jirto waa ummado idinkoo kale abura buri subxana wa tacala waa ummado idinkoo kale caalam idinkoo kale wey macana waa imis imisa naflay baa dhulka dushiisa ku nool fara badan yihin sooma xayawaanaad kala gedisan iyo cayayaanaad kala gedisan oo mid walba magac gooniya leey oo nadaam gooniya u nool yahay uu leey oo si gooniya uu u tarmo uu leey oo si gooniya isu maamulo uu leey mid walba waa caalam iskiisa u madax bannaan ummado idinkoo kale aw oo xaggee idinkala mid yihiin sida idinka laydin abuuray baa loo abuuray sida idinka laydin irsaaqaa loo irsaaqaa sida idinka rabbi subxaana wa tacaala aada u xustaan bay u xusaan oo ugu hogaansan yihin marka makhluuq idinkoo kale awey sida idinka aakhare laydin keeni doonaba iyagana aakhare loo keeni doona marka waa makhluuqaas rabbi abuuray subxana wa tacaala haddaad ayaga u fiirsataan baa aayad idinku filan makhluuqaas yani waxa weeye qur-aanjadu waa ummad ha qur-aanjadu waa ummad shimbiruhu waa ummad dugaagu waa ummad ugaadhu waa ummad bal makhluuqaadkan faraha badan ee ummadaha idinkoo kale ah u fiirsada iyagaasaa aayad idinku filan hal mid oo ka mid a haddaad si fiican ugu fiirsataan waa idinku filantahay wey macana kitaabka dhexdiisa maanaan kaga tegin shayna buu rabbi yihi subxana wa tacala kitaabkaasi waa kee lawxulmaxfuudka inuu yahay baa loo badanya lawxulmaxfuudka inuu yahay waa kitaabka diiwaanka weyn ee rabbi makhluuqaadka oo dhan uu ku qoray diiwaankaasi iyo kitaabkaasi wax ka maqani ma jiro wax kasta ama ha yaraado ama ha weynaado halkaasi ku qoray maa faratnaa fi lkitaabi min shayin saas in laga wado waa suurtagal waxaa kaloo mufasiriinta qaarkood ay leeyihiin kitaabka waxaa laga wadaa qur-aanka oo markaa waxay noqonaysaa kitaabka qur-aanka wax lagaga tegay ma jiro wax kasta oo loo baahan yahay wuu sheegay ama si faahfaahsan buu u sheegay ama si ijmaaliyo kooban buu u sheegayoo sunnadaa markaa kadib faahfaahaysa labadaa mid ka mido laakiin ra'yiga hore iskaga soco maxbuudka u daa kitaabkaasay ku wada qoran yihiin waxay irsaaqsan lahaayeen intay dhulka ku noolaan lahaayeene jiri lahaayeen qaabkay u tarmi lahaayeen yacni waxay goorta la soo saaray axwaashooda oo dhan kitaabkaas iyo diiwaankaasi ku qoray kadibna xagga ilaahay baa loo soo kulmin doonaa oo kulligood waa la wada keeni doonaa uma ilaa rabbihim yuxsharuuna laba tafsiir baa ku jira laakiin ka ugu fiicani waxa weeye maalinta qiyaamada xataa makhluuqaadka kale iyo shimbiraha iyo yani kuwa dhulka dushiisa ku socda ee noolaha kale iyo kulli waa la wada keeni doonaa kulli waa la keeni doonaa waida alwuxuushu xushirat waa ka rabbi yuri subxana wa tacala yani banjoogtii duurka ku noolayd maalinka qiyaamada waa lasoo kulmin axaadiista nabigana sal alay slam waxaa ku sugan maalinta qiyaamada xoolaha in la keeni doono oo ridii seeyada ahayd ee rida geesaha leh ee hardiday in loo kala qisaasi doonu nabigu sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh marka waa la soo kulminoo waa la keeni bini aadamka sida loo keenaya loo keeni doonaa macnaha wa qaaluu waxay yidhahdeen lowlaa nuzila maa la soo dejiyo calayhi maxamed dushiisa aayatun mucjiza maa lagu soo dejiyo oo min rabbii xagga rabbigii ka timi qul waxaad tidhahdaa ina allaha alle qaadirun kii awoodo weeye calaa an yunazila inuu soo dejiyo aayatan aayad inuu soo dejiyo horta ilahay waa kari karaa awoodiisa waa awoodaa ayib laakiin asbaab kale umaan loo soo dejinayn walakina akarahum dadka intooda badani laa yaclamuuna ma ay oga haddii laga yeelo codsigaasi waxa ka dhalan kara ama ma ay oga ilahay inuu kari karo arrinka wamaa min daabatin naftu kubta ma jirto fi lardi dhulka dhexdiisa oo socota walaa daa'irin mid duulana ma jiro oo yatiiru duulaya bijanaaxayhi labadiisa garab ku duulaya ilaa hadday jiraan umamun ummado weeye oo amhaalukum idinkoo kalea sida laydiin abuuray laydiin irsaaqayo alla aad u xusaysaan laydiin soo kulmin doono ayay idinkala mid yihin maa faratnaa maa faratnaa maanaan gabood falinoo maanaan kaga tegin filkitaabi kitaabka dhexdiisa min shayin waxba ama ha yaraada ama ha weynaadee meeshaa waa lagu qoray uma kadibna ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa ayaa yuxsharuuna loo kulmin doonaa oo loo soo shirin doonaa waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadahanaga beeniyey summun kuwa dhagalaawe wa bukmun kuwa aflaawe kuwa hadalla oon hadli karin wey fi dulumaati mugdiyaal dhexdood bay ku jiraan man yasha illahu ciduu ilaahay doono yudlilhu wuu lumiyaa waman yasha ciduu doonana yajcalhu wuxuu ka yeelayaa calaa siraatin jid dushii buu yeelayaa mustaqiimin oo toosan qul waxaad tidhahdaa nebigu ara'aytakum bal ii warrama bal warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullahi cadaabka ilaahay aw amase atatkum ama ay idiin timaado assaacatu qiyaamadii ay idiin timaado ahayra allahi ma alla cid aan ahayn baad tadcuunaad caabudaysaan ama u yeedhanaysaan in kuntum adaatin saadiqiina kuwa ruu sheegay bal iskaba dhaaf inaad kayrkii u yeedhataan iyaahu isaga keligii baad tadcuuna u yeedhanaysaan ood baryaysaan fayakshifu markaasuu faydi alla subxaana wa tacaala wuu faydi maa shay buu faydi tadcuuna aada u yeedhanaysaan isaga ilayhi shayga xaggiisa aada ugu yeedhaysaan waxa aada rabtaan inuu wax ka qabteed ugu yeedhanaysaan buu markaa idinka faydi wa tansawna inshaa hadduu doono ayuu idinka faydi wa tansawna waad halmaamaysaan xaaladaa markay idin haysato maa tushrikuuna waxaad la wadaajinaysaan iyo shirkigiinni waad halmaamaysaan macnaheedu waxa weeye dadka ilaahay aayadihiisa beeniyey waxba yaa laysku lugoyni dadka ilaahay aayadihiisa beeniyey aayad walba haddii loo keenaayo wax ku qaadan maayo maxaa yeelay way dhagala'yihiin af dhagaha wayla'yihiinoo dhagahoodu xaqu ma galo ma haddii dhegta muhimadii loogu talagalay aadan u isticmaalaynin sidii iyadoon kugu oolin oo kale ka dhiganta saas maana haddii ruuxu gacmaha uu leey gacma hadduu leey laakiin gacmihiisa uusan wax ku cunayn oo afka in wax loo gelgeliyo uu doonay waa gacmala'yahay sooma dhagihii haddaanan ku maqlaynin xaqii ilaahay soo dejiyey ama iyagoon kugu oolin oo kale ka dhigay marka way dhagalaayihin way af la'yihiin waxaa laga wadaa bukmunta way hadal la'yihiinoo ma hadlaan xaq kuma hadlaan wanaagna kuma hadlaan shirki iyo gaalnimo iyo xumaan bay ku hadlaan mugdiyaal bay haddana ku jiraan inay indhala yihiinna waa soo mar bal adigu ruux dhagala oo haddana indhala oo aan hadli karin oo haddana mugdi ku jira bal wax fahansiin miyaad wax fahansiin karta hadduu indhala'ya oo dhagala'ya oo haddana meel mugdiya ku jiro wax ma fahansiin karta adigu jidkeed u mari kartaa ma farahaad ku tiltilmaami faraha haddaad u shishaarto ma arki karo sooma oo mugdina waa ku jira waana indhala haddaad dawaaqdana dhegihii uu ku maqli lahaa waa gufaysan yihi sooma xagee buu wax ku qaadan karaa marka ma qaadan kara wey waxaa saa loo leeyahay gaaladan aayad noo keen aayad noo keen aayad noo keenta ku hayaay wax walba haddii la keeno ma gelayaan maxaa yeele saasayba yihiin ilaahay subxaana wa tacaala baa arrinta iskale cidduu ilaahay doono wuu lumin oo in la lumiyo mutay lumintu waxay ku timaadaa addoonka khiyaar baa la siinaya khiyaar markii la siiyo isagoo hadduu baadida doorto baadidii meeshii uu doortay baa loogu kaalmaynaya faraha laga qaaday shaydaan iyo ibliis iyo inta xun baa lala xidhiidhinaya hadduu hanuunka iyo wanaagga doortana wanaaggaasuu ilaahay ugu kaalmaynaya subxana wa tacaala marka allah subxaana wa tacaala ninkii uu doonana wuu lumin ruuxuu doonana rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yeelayaa jid toosan dushiisuu yeelaya marka aayad la keenay wax ma bedesho boqol aayadood haddii lasoo hordhigo ilaahayna hanuunkooda uusan ku talagelin miyay hanuunaya maya ma hanuunaya marka arrintuu ilahay mashiiadiisa iyo iraadadiisay ku socotaa taa inaad fahanto weyaan macna saasaa nabiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh iyo inagaba layna baraya waxaad ku tidhahdaa nebiga nimankan uu dhagaxyaanta iyo ilaahyada kala samaysta ee boqolka wax ilaahay ku garab wada waxaad ku tidhahdaa bal ii warrama haddii cadaabka ilaahay uu idin yimaado ama saacaddu idin timaado waa qiyaamade si kada hadday idinku timaado haddii cadaabka ilahay idin yimaado ama qiyaamadu idin timaado ma cidaan allahi baad baryaysaa haddii cadaab idin yimaado ama qiyaamadu idinku timaado dhibaata idin qabsato cidaan ilahay miyaad baryaysaa haddaad run sheegaysaa oo asnaamtan iyo dhagaxyaanta waxbay tari karaan hadday run tahay cibaaday leeyihiin hadday run tahay dhibku markuu idinku dhaco ma cidaan ilaahay ahayn baad baryaysaa bal iska wadhaaf ma taasi ma jirtee isaga keligii baad u yeedhataan markay dhibaata idinku dhacdo markaasuu dhibkii aada ugu yeedhateen buu idinka faydaa kuwii aad ku garab wadeenna maad waad halmaantaan markaa isaga yacni inay jireen iyo inay joogeenba markaa qalbigiina waa ka baxdaayo waad ka tagtaan kuwa iyaga hawe maana waidaa massakum duru fi lbaxri dalla man tadcuuna ilaa iyahu dhibku markuu idinku taabto badda dhexdeeda idinkoo maraya ood halis gashaan isaga keligii mooyaane wixii kaleed baryi jirteen oo dhan waa idinka lumaya asnaamtii maalinkaa isagaa waa halmaamaya marka dhibaato weyn markay dhacdoo kale abaaro waaweyn markay dhacaan cudurro waaweyn markay dhacaan badda markay halis ku galaan xaaladdu markay cidhiidhi gasho oo dhan asnaamtii way halmaamaya alle keligii bay u jeesanaya dacaw llaha waidaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diin tawxiid mujaraday markaa la imaanaya ilaahay keliya uma wax qaban kara iley xaaladda iyada waa mushrikiina o awal kuwii aad guryaha idiin yaalay kuwaasi maanta meelay wax ka qaban karaan maaha oo maanta haddayna meesha wax ka qaban karayni goorma wax qabani ma xilli kale wax qaban maysa ma jirto saas maana caqli xumadooday ka mid marka allaha dhibaatadu markay idinku dhacdo aad u cararaysaan keligii caabuda goortaad barwaaqada ku jirtaanna dhagaxyaantan aad soo qaadanaysaan iyo waxaanaad ku garboodaan ka daaye xaaladda barwaaqada iyo xaaladda dhibaatada labadaba keligii caabuda isaga keligii waa wax tari kare dhibna faydi kara dheefna keeni kare taa rumeeya baa la leeyahay macna saas weeyaan wladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha naga beeniyey summun kuwa dhagaal wey wa bukmun kuwa hadal wey fi ulumaati mugdiyaal dhexdeed bay ahaadeen kufriga iyo jahliga mugdiyaalkiisay ku dhex jiraan man yasha illahu ciduu alla doonana yudlilhu wuu numiyaa waman yasha ciduu doonana yajcalhu wuu yeeli wuu yeelaa calaa siraatin jid dushii buu yaalaa mustaqiimin oo toosan bal adigu adoommadaa ilahay arag addoommada ilaahay ilaahay subxaana wa tacaala bal qaybtiisa iyo qorshihiisa waa cajiib qaar buu iskala maagay hanuunka qaarna hanuunkii baa laga qaday xikmad ilaahay xikmad rabbaaniya wey meel ay cuskan tahay iyo sababkii xikmadda ku jirtaay waa arrin ilahi subxana wa tacala uu khaas leeyahay qul waxaad tidhahdaa ara'aytakum bal warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullahi ilahay cadaabkiisa aw amase aatadkum ay idiin timaado asaacatu qiyaamadii ay idiin timaado agayr allahi maalle cid aan ahayn baa tadcuuna caabudaysaan ood u yeedhanaysaan in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay kuwa wax ilaahay la wadaagaa jira kuwa dhib iyo dheef hayaa jira hadalkaasi hadduu run yahay dhibku markuu idinku dhaco ma cidaan ilaahayno la tuugaa oo tuugtaan ood baridaan bal iskaba dhaaf inuu jiray iyaahu isaga keligii baa tadcuuna caabudaanood u yeedhataan fayakshifu markaasuu faydayaa alle maa shaygii tadcuuna aad alla u yeedhateen ilayhi shayga xaggiisa aad ugu yeedhateen shaygaad u yeedhateen ood magciisa ku qabsateen oo in laydinka fayda aad doonayseen kiibuu ilahay marka faydaa subxana wa tacala hadday abaaro yihiin hadday cudurro yihiin hadday nabadgelyo darro tahay hadday dhibaatooyin tahay khataraad gashateed markaasuu faydaa wa tansawna waana in shaa hadduu doono dhe goormuu faydayaa in shaa hadduu doono wey ilan marro badan baa intay u dhawaaqdaan baasan laga faydaynin mashiica ilahi meeyad lafteedu ku xidhanta wa tansawna waad halmaamaysaan maa tushrikuuna wadaajintiina waad halmaamaysaan ama maa tushrikuuna wixii alle aad la wadaajin jirteen ee asnaamtii aad wax isugu dari jirteen alle iyo iyaga waad halmaamaysaanoo markaa waa idinka lumaya wy maana keligii baa idinku soo hadhay walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika waxaa la yaab kale waxay tahay gaaladii carabta ee gaalada ahaa ee nebigu sal lay waslam la dagaalamay saasay ahay xaalad halisa markay galaan ilahay keliya garan jiray laakiin dad muslimiin sheeganaya maanta xaaladdu markay halis gasho markaa unbayba ilahay ka tagaan markaa unbaaba sheekh hebelow iyo awow hebelow iyo yani waxa weye boqol aadan garanayn baaba kasoo bixiba ilaahayo waxdaba inaad maqasho waa yarta bal adoo jid haya baabuurku jidku haka beeyo khatar hala galo shacabdiqaadira sheekhuwaysa waaba unbaaba lala kiciba war aaway tawxiidkii iyo diintii iyo iimaankii aw carabtu saa maahayn khatar markay galaan markaasay ilaahay keliya u kici jireen asnaamtana halmaami jireen annagana markaa unbaa makhluuqii aan wadaneen baan farqaha kala soo baxayn tawxiid xumada iyo diin xumadu dadka meeshay ka gaadhay qaar kamid ad garanaysaa macana saas weeyaan walaqad arsalnaa xaqiiqa waan dirnay ilaa umamin ummada xaggood waxaan u dirnay oo min qablika horta ah ummada kaa horreeyay ayaa waxaan u dirnay rusul baan u dirnay fa akhadnaahum meeshaa waxaa ku jira way beeniyeen fakadabuuhum rusushii bay beeniyeen fa akhadnaahum markaasaanu qabanay ummadihii bilba'saa'i baanu ku qabannay xaalad baas leh waadaraa'i iyo xaalad dhibaato leh baanu ku qabannay lacallahum yatadaracuuna si ay isu liidaanoo ay ilaahay ugu khushuucaan subxana wa tacala falowlaa id ja'ahum falowlaa may id waktiga ja'ahum uu yimid ba'sunaa baaskanagu markuu u yimid tadaracuu may isliidaan may isdulleeyaan oo ilaahay u khushuucaan walaakin lagu sanoqay hadalkeed qasad waxaa ingegtay quluubuhum quluubtooda ingegtay oo wazayana wuu qurxiyey lahum iyaga ashaydaanu shaydaankiiba wuxuu u qurxiyey maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa samay falamaa goortii nasuu ay halmaameen maa shaygii dukiruu lagu waaniyey bihi isaga wixii lagu waaniyey markay halmaameen ayaanu fataxnaa furnay calayhim dushooda waxaan ku furnay abwaaba kulli shayin shay walba iridihiisaanu ku furnay xataa idaa farixuu markay farxeen bimaa shayga uutuu la siiyey markay ku farxeen ayaanu akhadnaahum qabannay baktatan si lama filaanan ku qabannay fa idaa markaaba hum iyagu mublisuuna kuwa quustay wey naxariista ilahi waa ka quustay halkani waxaa layna fahansiinayaa xikmad ilahi nadaam rabbaaniya sunna rabbaaniya oo cajo badan bay aayadahani sawiraya rusushaa la soo diraya ummadaa loo soo diraya rusushii waa la beeninaya xaqii waa lala dagaalamaya markay beeniyaan rabbi si uu nimankan xaqa la dagaalamayoo diiday wax u fahansiiyo qaabab dhowraa loola isticmaalaya marka qaababka lala isticmaalayo waxaa ka mid a in adduunyada waxoogaa dhibaato la geliyo waa la dhibaataynaya ba'saa iyo daraa ayaa lagu qabanayaayo yacni ama xoola xaggiisaa dhibaato laga taabsiinaya ama meehe jirhkooda iyo naftooda laftoodaa dhibaato la gaarsiinaya ba'saaga waxaa la yidhaahdaa yacni waa faqriga iyo cidhiidhiga nolosha galow daraagana waxa weeyaan waa dhibaatada jidhka gaadhow marka taasaa la marinaya maxaa la doonayaa dhibkaa la qabadsiinaya nabadgelyadii baa isdhibaysa cuntadii baa isdhibaysa yacni noloshiibaa macnaha waxa weye cidhiiri gelaysa roobabkii baa la waayayaa dalagii baan soo go-aynin ayagii baa laysku dare laysku ibtilaynayaa dhibaatooyinkaasaa la marinayaa maxaa looga dal leeyahay inay soo noqdaan bal inay isgartaan ya xoogaa hurdada ay ka kacaan ruuxa hurdada weyn waa in yani waxa weeyaan aayar gacanta inta la tadaa toos lama yidhahdo ul in lagu dhufto u baahanya sooma ushii ushii lagu dhufanaya warkacaw toosa meeshan aad jidkan aad haysaan waa khaldan yahay baraaruga oo wax fahma taas hadday wax ku fahmi waayaan rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay markaa baaskanagu ku yimid oo dhibaatada lagu qabtay may tadarucaan oy markaa soo noqdaan oo ilaha isu dhiibaan maxaa yeelay dadka qaar baa waxaa jira binu aadamka barwaaqada wuu ku kibdhaa barwaaqada sideedaba way uga dartaa laakiin markii dhibaato la geliyo wuu soo noqon dadku saasay u badan yihiin dhibaatadu dadka way soo celisaa markii yani waxa weeyaan ay halis la galo oo khatar galaan oo wixii yani raaxadii iyo barwaaqadii iyo guryihii iyo wax isdhimaan qaar badan baa toobadkeeni oo masaajidda tif kasoo noqonay oo hadda soomaaliba sooma intay degaleen waa lagu kari waa masaajidda hadda markay abaarihi balaayo dhaceen waa kuwa masaajidii waa buxaan alxamdulilah sooma marka baasku baasku dad badan buu uga reeyaa boqol wasiiro ahaa iyo boqol macnaha waxa weeyaan maaragtay yani jagooyin hayay ayaa jagada intay hayeen way wareersanaayeenoo wax mayna fahamsanayne sixirkii mulkiga hayey maanta markay intii dhaaftay ilaahay bay garteen soo ruma taasi waa darsi taas haddii marka wax lagu garto oo ilaahay laysugu dhiibo oo lagu toobad keeno waa fiicanta haddii taasi ay soco weydo oo quluubtu sii ingegto oo fogaan laga sii qaado oo shaydaan dadka xumaantii u qurxiyo oo kusii fogaadaan waa qaar sida ay yihiin markaa waa loo bedeli maxaa la samaynaya barwaaqa markaa la tiimbinaya barwaaqo dhanka kaleba loo rogi roob baa yimid barwaaqaa timid qaran baa yimid waa ka magaalooyinku waa dhismeen yacni waxa weeyaan dhanka kale isu rogtay maxay kula tahay marka ma jecel la isjecel yahay baa laysugu rogay ya maya dabin baa laysu dhigaya istidraaj wey rabbi wuxuu doonaya subxaana wa tacala inay barwaaqada isku halmaamaan oo is yidhaahdaan waa laydin jeceli sidanaaba laydinku bogsan yahay mar ay ku marqaansan yihiin oo ku jidbaysan yihiin barwaaqadan inuu rabbi qabtuu doonaya subxana wa tacala saas wey macana marka rabbi subxaana wa tacaala badbedelkan uu badbedelayo waxa weeyaan marna waa lagu seeta dheeraynayaa si aad u fogaatood u xumaato meel halisana lagaaga qabto marna darsi baa lagu siinaya inaad soo noqotaa la doonaya waxa dhacaya waaba sidaas waa mar barwaaqa iyo mar dhibaato ah sooma sidaasuu rabbi inoo sheegay subxaana wa tacala wuxuu rabbi leeyahay walaqad arsalnaa xaqiiqa waa dirnay ilaa umamin ummada xaggooda waxaan u dirnay oo min qablika nebigoo horta ahaa ayaanu rusul u dirnay markaasay beeniyeen rusushi fa akhadnaahum waanu qabanay ummadihii dilba'saayi xaalad baasle baan ku qabanay oo noloshii baa cidhiiri laga geliyo faqri baa lagu riday wadaraa'i xaalad dhibaatale baan ku qabanay oo jidhkiibaa cudurro iyo balaaye ka gashay lacallahum yatadaracuuna maxaasaa loo yeelay lacallahum yatadaracuuna si ay ilaahay isugu liidaanoo rabbi ugu soo noqdaan subxana wa tacala ugu khushuucan falawlaa id jaa'ahum falawlaa tadaracuu may isliidaanoy khushuucaan id waktiga jaa'ahum uu u yimid ba'sunaa baaskanagii markuu taabtay war markaa may tadarucaan oo ilahay isu dhiibaan markaa may soo noqdaanoo toobad keenaan may isgartaan oy baraarugaan waa marka dhibaatadu taabatay walaakin maxay usoo noqon waayeen marka kuwan uun xumaanta kusii madaxaday oo uun sii qasanay oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daray dhiig la daadiya hadday tahay ummad la khariba hadday tahay qaran iyo dal lagu ciyaaro hadday tahay gaalo loo galo hadday tahay kuwan uu sii fogaanaya maxaa dhacay maxay wax u garan la'yihiin oo waxoogaa ay dib ugu yara noqon la'yihiin u baraarugi la'yihiin waat walaakin qasad quluubuhum walaakin lagu noqoya qasad waxaa ingegtay quluubuhum qalbiyadoodiibaa ingegay qalbigu hadduu ingegana wax qoyin kara ma jiro wazayana wuu qurxiyey lahum iyagoo ashaydaanu shaydaan baa wuxuu u qurxiyey maa kaanuu waxay ahayn yacmaluuna kuwa samay shaydaanna xumaantoodiibuu usii qurxinaya qalbigii wax garan lahaana waa ingegay say kusoo noqon karaan marka inay xumaantaa ku dhintaan oo lagu soo saaro oo lagu cadaabo sooma laabno markaa taa unbay sugayaan laakiin rajo male saas man waa qaar badan oo macnaha waxa weeye hadda meesha joogo waxaa la yaablo aada loola yaaba ninkii wax qasay oo wax dilay oo wax kharibay oo saaxiibkiisii ay weligood wada noolaayeen baa dhimani maanta idaacaddu uga tasiyin idaacaddu uga tasiyin laakiin isagu inuu yidhahdo berita halkanaa lagu dhigi doonaa ee isbedel rajo lagama qabo wase wax lala yaabo ma wax aada loola yaabo wey bini aadamka madax adaygiisa iyo qalbi adaygiisa iyo qallaydkiisu meeshaa markuu gaaro rajo male wuxuu sugi u waxa weeyaan inuu ku dhinto mabda'a baatilka ah ilahayna subxana watacala maalintii qiyaamada uu soo saaro isagoo saas laakiin inuu rajo yeesho oo bal soo noqdo oo isa soo taraayay rajo laga maqlo walakin qasad quluubuhum wazayana lahum shaytaanu ma kanuu yacmaluun falamaa goortii nasuu ay halmaameen maa shaygii dukiruu lagu waaniyey bihi isag wixii lagu waaniyey oo macnaha waxa weeyaan ba'saagii dhibaatadii qabatay waanay ileenahayd ama waxyigii lagu waaniyey markay halmaameen oo ka tageen ayaan fataxnaa furnay kadnaahum qabanay bu rabbi subxana watacala saasay macna haddii madax adeygeenna la keri waayo oo xumaantii hadda aynu kusii madax adagnahay iyo wixii la kharrimay hadda barwaaqa inay dhacdaa laga yaabo soo suurtagalna oo dhanka kale laynoogu rogo laakiin barwaaqadaas ma laynagu jecel yahay maya halaagii baa soo socda halaagii baa soo socda halaagku muxuu noqon karaa ummadihii hore qaabkii loo halaagi jiro o kale innaga laynoo halaagi maayo in sidii ummadihii hore oo kaleeto inta malaga loo soo diro iyagoo dhanba dhulka lala gooy ama meher inta lagu qaybiyo eber laga dhigo taasoo kale innaga cadaabkeennu ma cadaabkeenna sida rasuulkeena ka sugan sal lay slam waxa weye innaga iyo ciqaabteennu waa in innaga laysku keendiro wey saas maan oon innagu aynu birta iska cabsanno si fiican iskaga noolaano middaa weya cadaabka ilahina cadaabi subxana watacala saas maan marka barwaaqa way imaan kartaa laakiin mar haddayna jidka ilaahay ku fadhiyin ilaahayna aan loo noqonin lana tawbad keenin barwaaqada dhacday iyo isku noqoshada dhacday waxaa ka dambayn doonta haddana ciqaab kale oo in mar labaad birta layska asleen islaaya sooma waxaa laga yaaba hadda qabiil qabiil bay u taallaayen berrita inay xisbi xisbi noqoto berrita inay noqoto mabaadi iyo diime cusuboo soo kordhay iyo diinta islaamka soo suurtagal ma birtaa layska asli shaki male barwaaqadani haddayna diin ilahay ku fadhiyo noqosho ilaahay loo noqday waxaad ogaanaysaan waa istidraaj waa dabil rabbi uu rag u dhigahayo la doonayo berrita in si fiican loo qabto saas maanaa taa ubaad ogaanaysa xadiiska nabigeena sal lay slam waa kii ah haddaad aragto addoonka isagoo macsiyad iyo dembiga ku dulnegi oo ku dul sugan haddana ilaahay u barwaaqaynaya haddaad aragto waxaad ogaataa uun waa seeta dheerayn iyo dabil loo dhigayo in la jecel yahay mood saasuu rasulka yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh ayb faahadnaahum waanu qabanay xataa idaa farixuu markay farxeen bimaa shayga uutuu la siiyey akhadnaahum waanu qabanay baktatan si lama filaan iyo kadaan ku qabanay fa idaa markaaba hum iyagu mublisuuna kuwa quustay wey rabbi subxaana watacala hadduu qabtaayey quusasho wey markaas faqutica waa la gooyey markaas daabiru lqawmi qowmka kii ugu dambeeyey baa la gooyey aladiina qowmkaasoo dalamuu dulmiyey walxamdu muhadna lilahi ilahay way sugnaatay allina rabbi alcaalamiina ownka oo dhan rabbigii ah macnaheedu waxa weeye mar haddii ilaahay ciqaaboo qabto ma waxbaa laga reebi waxba laga reebi maayo ina allaha la yumli lilaalimi xata ida akhadahu lam yuflithu ilaahay aalimka waa u kaadiyaa laakiin markuu qabto kama fakado marka daabira alqawmi la daabira lqawmi waxaa laga wadaa rabbi subxaana wa tacaala ciqaabtiisu markay timid kulligood way wada gaadhay xataa koodii ugu dambeeyey daabirka ruuxa ugu dambeya la aakhiru lqawm maxaa yeelay ciqaabtu hadday kaga soo bilaabatay koodii ugu horreeyey hadday ku bilaabatay say u waday u waday koodii ugu dambeeyey bay gaadhay haddii layna yidhi kulligood inay wada cuntada sooma saas maana faqutica waa la gooyey daabirulqawmi qawmka koodii ugu dambeeyey aladiina qowmkaasoo dalamuu dulmiga sameeyey koodii ugu dambeeyey baa la gooyey intii kalena waaba ka horraysay ayib ma wax laga xumaada mise ma wax lagu farxa marka walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku ammaanan oo ku macagsan kuwaa inuu dhulka ka tiray oo dabargoyay maxaa yeelay dhulkay dhibayaan dhulku wuu dhibsanayaa gaalka jooga iyo mufsidka iyo mujrimka jooga dhulku waa ugu dhibsanaya in laga fiiqaabu raba mu'miniinta iyo dadka ahlulkhayrka iyo malaa'igtuna way dhibsanayaan ka noocaasoo kale iyo bulshada qaabkaasu u taallaayo in adduunka laga sii qaadaayo waa naxariis ilaah dadka ahluliimaanka u naxariisanaya iyo makhluuqiisa marka alxamdu lilaahi weeyaano waa mahad e gaalo la dabargooyey looma naxo saas wey macana waan idiin tacsiyeyna iyo barqiyaal loo dira iyo yani waxa weye siyaaraad loogu taga iyo waxaasi wax jira mehe alxamdu lilahi calaa qaطci daabiri lmujrimiin dabadooda in ilahay gooyo cirib tirayy waa in ilahay ku mahadina subxana wa tacala ha kii daalim o dhanna ilahay subxana wa tacala uu dabada gooyo qul waxaad tidhahdaa nebigu ara'aytum bal ka warrama in akhada allahu hadduu alla qabto samcakum maqalkiina hadduu qabto wa absaarakum in akhada allah hadduu alla qaado samcakum maqalkiina iyo wa absaarakum aragyaalkiina hadduu qaado oo wa khatama uu daboolo ama uu awdo oo shaabadeeyo calaa quluubikum qalbiyadiina dushooda man waa kuma ilaahun mid la caabudaayay hayrullahi oon alla ahayn ya'tiikum kaasoo idinla imaanaya bihi kuwaa lasoo sheegay undur bal fiiri kayfa sida nusarifu aanu rugradoonan u gedgedinayno alaayaati aayadaha uma kadibna hum iyagu yasdifuuna kuwii jeedsada ay u yihiin ay u jeedsanayaan bal arrinkaa fiir qul waxaad tidhahdaa nebigu ara'aytakum bal ka warrama in ata bal ii warrama ara'aytakum bal warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabullahi ilahay cadaabkiisu baktatan si kada ah aw jahratan ama si cadaan ah hadduu idinku yimaado hal yuhlaku ma la halaagayaa ila alqawmu qowmkii mooyaane aldaalimuuna ee daalimiinta ah bal ka warrama oo maqalkan iyo dhagahan aad ku faanaysaan indhahan aad ilaahay ku garan weydeen quluubtan tadaata haddii ilaahay daboolo indhaha iyo dhagahana idinka qaado ilaaha kale idiin keeni kara waa kuma ma cid kalea keeni karta cid kaleoo keeni karta ma jirto ilaah kale oo dhaga ama indha idiin keeni kara ma jirto laba midba waa inay suurbagal in laga wado in laga wado dhagahan intifaacoodii laydinka qaado xaqa aad ku fahmi la adihiin inaad xaqa ku fahamtaan cidaan ilaahay ahayn oo idin siin karta ma jirto ama may haddii indhaha iyo dhagaha laftoodaba laydinka dafo qalbigiinaba la xido cid arrinkaa idinka bedeli karta ma jirto oon alla ahayn subxana wa tacala waficla waa saa cid dhaga beeshay nin dhaga u sameeyey miyaad aragtay ama cid indha beeshay indhihii u sameeyey maaha harag yaroo fuulay in laga fiiqo midka dhegihii indhihiisii eber noqdeen indha nin u gelin kara ma jiro saas maan indhihii iyo dhegihii hadduu ilahay idinka qaado cid kaloo idin keeni karta ma jirto mar hadday saas tahay alla maamulkiisa raalli ku noqdo oo rabbi caabuda subxana wa tacala bal fiiri sidaan aayadaha u rogrogayno kadibna ay iyagu uga jeesanaya aayadaha kolba dhinac baa lagaga keenaya kol waa loo hanjabaya kol waa la rajogelinaya kol caqligoodaa lala hadlaya kolba sibaa loola hadlaya kolba dhinac baa laga soo gelaya wax laga tusaya kayfa nusarifu laayaati uma hum yasdifuuna natiijadu laakiin waa u diido waan ku diiday inbay taageen saas maana bal ka warrama dhe nebi maxamedo qul waxaad tidhahdaa nebigo bal warrama haddii ilaahay cadaabkiisu idin yimaado si kadaa oo lama filaan ama si muuqato idinkoo arkaya soo socodkiisa iyo imaanshihiisa idinkoo arkaya si muuqato uu idinku yimaado laba gooraba ma daalimiinta cidaanayn baa la halaagaya maya nin daalima unbuu halaagiyo cadaabku ku dhiciyey rabbi subxaana wa tacaala dadka mu'miniinta ee ahluliimaankaa ma halaagay wy maana saas weya qul waxaad tidhahdaa nebigo ara'aytum bal warrama in akhada allahu hadduu alla qaado samcakum maqalkiina iyo wa absaarakum aragiina oo aragyaalkiina dhe oo wa khatama uu awdo ama uu shaabadeeyo calaa quluubikum qalbiyadiina dushooda man waa kuma ilaahun mid la caabudaayey hayrullahi oon alla ahayn kaasoo ya'tiikum idinla imaanaya bihi kaa la soo sheegay ma cid kalaa keeni karta ma dhagaxdaa idin keeni karta dhagax aada caabudaysaan maya ma qabri aada caabudaysaan maya ma sheekaad caabudaysaan baa idin keeni kara maya war waxba ma hayaana ilahay baa waxaya keligii caabuda saas way macana undur bal fiiri kayfa sida nusarifu aan u gadgadinayno alaayaati aayadaha uma kadibna hum iyagu yasdifuuna kuwii jeedsada ay u yihiin kuwii jeedsanaya ay u yihiinoo ay u jeedsanayaan qul waxaad tidhahdaa ara'aytakum bal ka warrama in ataakum hadduu idin yimaado cadaabu llahi ilahay cadaabkiisu baktatan si kada aw jahratan ama si cadaan oo muuqata hadduu idinku yimaado hal yuhlaku ma la halaagayaa ila alqawmu qowmkii mooyaane aldaalimuuna ee naftooda dulmiyo shirkiga iyo gaalnimada ku dulmiyey kuwa unbaa mudan in la halaago adduunka laga tiro la baabiyo la rogo wamaa nursilu lmursaliina ilaa mubashiriina wamundiriin wamaa nursilu ma dirayno ma dirna almursaliina kuwa la diray ilaa mubashiriina xaale ay yihiin kuwa bishaaraynaya mooye wamundiriina iyo kuwa digaya faman aamana ciddii rumaysa oo wa aslaxa wanaajiyo camalkiisa falaa khawfun wax alaabsiya calayhim dushooda ma ahade walaa hum mana inaanay yaxzanuuna kuwa murka waladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga beeniyey yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabkiibaa taaban bimaa kaanuu ahaanshahooda dartii yafsuquuna kuwa daacada ilahay ka baxay ahay ahaanshaha ay ahaayeen jidka toosan kuwa ka baxa taas dabtiibuu ku qabanaya macnaheedu waxa weeye rususha ilahay muxuu usoo diraa ma inay dadka qasbaan oy xaqa qalbigooda geliyaanba maya inay ninkii xaqa qaadsow ilaahay agtiisa wanaag baad ku leedahay waa loo bishaarayn war ninkii diidow ilaahay agtiisa cadaab iyo ciqaab baa kuu taalla waa loo digi ee isjir intaas way xilka rususha saara dadku marka waa laba mid inay yani baaqii iyo warkii rusushu la yimaadeen ay qaataan oo yeelaan faman aamana wa aslaxa camalkiisana uu markaa hagaajiyo o hagaago oo rabbi ku xidhmo istoosiyo ruuxa noocaas oo kalea qolada iyo kooxda noocaasi cabsan maayaanoo mustaqbalka wax soo socda ka cabsan maayaan qabriga iyo qiyaamada iyo maxaa dambeeya kama cabsanayaan walaa hum yaxzanuuna mana murgayaanoo adduunyo waxay kaga yimaadeenna u murgi maayaan maxaa yeelay waxay kaga sabraan buu ilahay siinaya subxana watacala oy kuba halmaamaanba saas way macana qola waa qolada qolada labaad ee rusushu markay timaadeen waxa weeye waa kuwa aayaadka ilaahay beeniya rusushiina diida ku gacansayda kuwaasi cadaabka ilaahay baa taaban wuxuuna ku taabanayaa daaca ka bixii ay ilaahay daacadiisa ka baxeen ahaanshahay saa ahaan jireen buu macnaha ku taabanaya wamaa nursilu ma dirna almursaliina kuwa la diray ilaa mubashiriina iyagoo ah kuwa bishaaraynaya mooye wamundiriina iyo kuwa digaya faman aamana ciddii rumaysa rususha oo wa aslaxa camalkiisa hagaajiyaay falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana inaanaan yaxzanuuna kuwa murga waaladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkanaga yamasuhum waxaa taabanaya alcadaabu cadaabkii baa taabanaya bimaa kaanuu ahaanshahooda sababtii yafsuquuna kuwa jidka toosan ka baxa ay ahaayeen ama kuwa daacada ilahay ka baxa ay ahaayeen ahaanshaha sababtii iyo cadaabku ku taabanaya marka waa labadaa qaybood waa labadaa qayboodo qoladaa tahay baad adiga iskara marka camalkaaga iyo caqiidadaada yaad ku garan ila waxa weeyaan kaad la qaato maaha kaad la qaato maa labadaa xisbi kaad ku jirta adaa garan waad isgaran haddaad caqligaagu fiiriy ma aha kaad la qaato magacaaga lagu qoro ee xubin inaad ka tahay waxaa kutusaya caqiidadaada iyo camalkaaga taabaad xubin ku noqo marka ma kuwa horaa tahay mise kuwa dambaad adigu miisaankeesa saan wey macana qul waxaad tidhahdaa nebiyow laa aquulu ma odhanayo lakum idinka idinku odhan maayo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilaahay kaydadkiisa walaa aclamu walaa aquulu ma odhanayo idin dhihi maayo aclamu waxaan ogahay alghayba waxa maqan baan ogahayna idin dhihi maayo walaa aquulu odhan maayo lakum idinka idinku dhihi maayo inii anigu malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa shayga mooyaane yuuxaa la waxyoonay ilaya aniga la ii waxyoonay kaa un baan anigu raacay qul waxaad tidhahdaa nebiow hal yastawii ma siman may siman yihiin alacma ka indhaha la iyo walbasiiru midka wax arkayaay afalaa tatafakaruuna miyaydaan fikiraynin wax fahmay miyaydaan dad fikirayo caqligooda ka shaqaysiinaya ahay saasaan leeyahy aayaddu macnaheedu waxa weeye yani waxay ahaayeen waa kuwii in badan soo yidhi aayad hana loo keeno hana la qanciyo mucjizo hana loo keeno warkaa waa kuwii badiyey marka waagaa nabiga sal lay slam waqtigiisaas dadka la kala raacsanaa oo bulshadu ay raacsanayd baa waxay ahaayeen qaar kahana la yidhaahdo oo dadka wadaadada wax sheegsheega oo jinka ku xidhan iyo yani qolo kaleeto oo yani iyagana faaliyo oo suxara qolada sixirka ka shaqaysa iyo qolyo kaleeto oo iyagana xidigayaal ah qolyo noocaasoo kalea la raacraacsanaayo oo bulshadu ku xidhnaydoo maamuli jiray marka waxaa laga doonayaa ninka la raacayayo inuu la yimaado ama uu sheegto wax dhaqanka iyo caadada bini aadamka ka baxsan oo khaaliqulcaada wax khaaliqulcaada a loo keen bay leeyihi arrinkaa markay badiyeen baa nabiga waxa lagu yidhi sal lay waslam wax kastoy sheegaanba adiga qadarkaaga waxaanayn ha u sheegan waxba ha isku dhisin waxaadan ahayn waxba waxaadan ha isbuunbuunin waxaad ku tidhaahdaa war anigu ilaahay kaydadkiisa horta gacanta idin dhihi maayo kaydadka ilaahay baan gacanta ku haya ee isoo raaca haddaad i raacdaan kaydadka ilaahay baan saa idinku sii dayni ha ku dhihin maxaa yeele kaydadka ilahay maadaa maamul ma maamushid hadhihin anigu kaydad ilaahay baan hayaa kuwa dhulka ku jiriyo kuwa samada ku jira toona waan hayaa ha ku dhihin taa hau sheeg aybkiiyo waxa maqanee cilmiga ilaahay qariyey baan ka war hayaana ha ku dhihin ma dhahayade anigu idinma lihi waxa ilaahay cilmiga maqanee rabbi qariyey ayaan ogahayna idin dhihi maayo saas manaa maxaa yeele qoladan yani kitaabgaabnooyaasha iyo wadaadada iyo kuwankaata dhex jooga baa waxay dhihi jireen waxaydaan ogeyn baan ognay adigu hadhihin waxaydaan ogeyn baan ogahay aybkaan ogahay hadhihin marnaba maxaa yeele aybka ma ogid ilahay keligii baa subxana watacaala wixii uu lagaaga sheega mooye ta kale ha ku dhihin malag baan ahayna ha ku dhihin malag baan ahay oo waxyaalo la yaablaan idin tusiyo la imaanna ha ku dhihin waxaa dhahdaa uun anigu rasuula soo dirsaday baan waxyigaa la iisoo dhiibay un baana raaci idinkana waan idiin sheegi intaa way hawshay laakiin inaan isku dhiso waxaan jirin oo been ah marnaba hayeen baa la nebiga sal lay slam saas maan mid indhala iyo mid wax arkaya ma siman yihin mu'minka weeye midka wax arkaya kaafirkuna waa midka indhahala labadaasi ma siman yihin ma sinna amiyadaasi karin saas man marka waxaa la diidan yahay darsi baa laga siinayaayo dadka ducaada ee diinta ilahay fidinayaay waxaan jirin inaysan bulshada usheegin hawsheeg waxaan jirin xaggana wax ka soo dugin iyo xaggana wax ka soo qaadi iyo samadaan idiin furi iyo dhulkaa shidaal ka soo saari warkaa ka bax aybkaan ogahay oo waxyaalo fara badan oo qarsoon baan ogahay oo yani aan idinka warrami hadhin dadkan waxaad u sheegtaa un ilaahay waxyiguu soo dejiyey war ilaahay saasuu yidhi rasuulkiisuna saasuu yidhi aniguna wadaad diinta wax ka garanayaan ahay oo waan idiin sheegayahay ama qaata ama diida laakiin intaa ka fara badan haddaad isku dhisto waxaan waxba ka jirin rasuulka ilahi baa loo diiday salawatu rabbi waslamu aleyh ha yeelin baa laleeyahy waxa aad tahay uun sheego saas way maana maxaa yeelay ninkii wuxuusan ahayn isku dhisaayay kalaabisi thawbay zuuri wey laba maro oo been ah nin ku labistay oo xidhoo kaloo ka dhegay marka waa intaa tahay qadarkaaga uu sheego saas way maana qul waxaad tidhahdaa nebi ow laa aqulu odhan maayo lakum idinka idinku dhihi maayo nimankiinan wax iweydiisanayo laa aqulu lakum idin odhan maayo cindii agtayda waxaa ahaaday khazaa'inullahi ilaahay khasnadihiis khasnadaha ilaahay baa agtaydaad anigu hayo anaa maamula idin dhihi maayo roob baan cir ka soo dejinaya dhulkaa wax idinka soo saari dhihi maayo sidai wadaado fara badan hadda leeyihi saas way maana anaa wax walba kala tuuriyo cir iyo dhulkaba anigu gacantayda ku jiraa oo magaalada xamar hal mar baan gadini warkaasi war jira malaha saas way maana waa midaan laleeyaha sheegan waxaadan ahayn haddaad iska dhigdhigto marka dambe xaqiiqada unbay tegi saas way maana xaqiiqada unbay tegi inaad wadaada waxba qaban karinta oo dadka siraysa un baa loo tegi marka dambe marka ka baxdaas wal walaa aclamu walaa aqulu odhan maayo aclamu waxaan ogahay alghayba waxa maqan cilmiga maqan ee ilaahay khaaska ku abaan ogahay kaan hadhi walaa aqulu walaa aqulu odhan maayo odhan maayo lakum idinka idinku odhan maayo innii anigu malakun malag baan ahayna idin dhihi maayo malag baan ahayna idin dhihi maayo nuur ka samaysan oo maado kale laga sameeyey ma idin odhanay in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa waxa la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday mooye wax kale ma raacayo anigu rasuul waxyigii la soo gaadhsiiyey uun raacayaan ahay bas intaa way hawshaydu macna qul waxaad tidhahdaa hal yastawi ma siman yihiin alacmaa kuwa indhahala walbasiiru iyo ka wax arkaya alacmaa ka indhahala iyo walbasiiru ka wax arkaya ma siman yihin nin indhala iyo nin indhale labadaasi ma siman yihin ma sino sinaba kuma sino afalaa tatafakkaruuna miyaynaan fikirayna wax garanay indhoolka aan waxba garan arkaynini waa gaalka maxaa yeelay nuur male iftiinna male nolosha wuu iska habagsanaya mooye waxba ma arka mu'min kasta waxaa u kala muuqda meeshuu cagta dhigi laha maxaa soo socda xaggee baad martaa arrinta kugu timid seed u waajahdaa aakhare maxaa dambeeya shid cad oo toonsan oo uu arkaayu hayaa saas way maanaa afalaa tatafakkaruuna miyaydaan fikirin waandir bihi aladiina yakhaafuuna an yuxsharuu ilaa rabbihim laysa lahum min duunihi waliyun walaa shafiicun lacallahum yattaquun waandir dig bihi waxyiga waxaad ugu digtaa aladiina kuwa yakhaafuuna cabsanay an yuxsharuu in la soo shiriyo ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa in loo soo shiriyo loo soo kulmiyo kuwa ka baqaya kuwa waxyiga ugu dig laysa xaal uusan ahaanin lahum ayaga min duunihi alla sokadiisa waliyun mid qaraaba ah walaa shafiicun iyo mid ergeeyatoona lacallahum yattaquuna si ay isu dhowraan oo ilahay cadaabkiisa ay isaga dhowraan dadka waxyiga wax ku qaadanayo loogu digayo ka faa'iidaysanaya waa dadka rumaysan in ilaahay loo geyn doono oo ilahay xaggiisa loo soo kulmin doono oy qubuurta ka soo bixi doonaan oo alla is hortaagi doonaan oo la xisaabtami doono ruuxaasu waxyigu wax u tara fownaanadu wax u tartaa oo wax usheegiisa loo baahan yahay wy macnaha isla markaana haddana rumaysan marka rabbi loo geeyo in ayna jirin wax qaraabo ah oo wax u tari karta cid ergo ahoo intay ilaahay ula hadasho wax u qaban karta dadkaa wax u sheeg si ay isu jiraanoo cadaabka ilahay isaga jiraan waandirdi bihi waxyiga waxaad ugu digtaa aladiina kuwa yakhaafuuna cabsanaya an yuxsharuu in la kulmiyo ilaa rabbihim rabbigooda xaggiisa loosoo kulmiyo kuwa arrinkaa ka cabsanaya oo qalbigooda aakhiro ay ku jirto kuwaa waxyiga ugu dig laysa xaal waxay cabsanayaan marka waxay xaaladda ay cabsanayaan yani way cabsanayaan oo in la soo kulmiyay ka cabsanayaan laysa xaal cunsanaan macnaha maya yani waxay ka cabsanayaan an yuxsharuu ilaa rabbihim rabbigood in loo soo shiriyo xaggiisa loo soo kulmiyo laysa xaal uusan u sugnaanin markaa lasoo kulminayo markaa qiyaamada lagu soo kulminayo laysa xaal uusan u sugnaanin lahum iyaga min duunihi alla sokadiisa waliyun mid u hiiliya ama mid sokeeye ah walaa shafiicun iyo mid u ergeeyo ilaahay ula hadla toona lacallahum yattaquuna si ay isu jiraan ama lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay isu jiraan walaa tamrid aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiyi yuriiduuna wajhahu aayaadkan waxaa lagaga hadlayaa yani nimankii odayaasha ah ee maka magaca magaca ku lahaa ama waa kaaba qabiil ama waa nin dhaqaale leh ama waa nin madax ah waa nin bulshada dhexeeda magac ku yeeshay raggii iyaga ahaa baa nebi maxamed waxay ku yidhahdeen sal ly slam haddaad doonayso inaanu ku rumayno ku raacno nimankan masaakiinta ahee kula fadhiya ee horay kuu rumeeyey meesha ka cayr idhe kuwan cayr horta eri annagiiyo kuwan inaanu meel wada fadhiisano oo hal gole aan soo wada fadhiisano ma dhex kartay dheh sababta mataqaana jaahiliyadiibu wuxuu ahaa oday weynoo masaakiinta aan la fadhiisanin masaakiintoo lala fadhiistada ceeb buu u arka marka nebi maxamed dadkii ugu horreeyeen raacay masaakiinta iyo dadka dallaydaa bay ahayn ha waa suhayb waa bilaal waa camaar waa raggaw waa khabaab ibnu arad raggaasaa nebiga rumeeyey sal alay slam raggaasay markay yidhaahdeen haddaad kuwan isdhaafiso naga kaxayso meesha ka erida annagu waan ku rumaynayna bay ku dheh nabigeenu marka aad buu u jeclaa inay odayaashana diinta qaataan maxay bulshadiina waa ku xidhanta ayaguna adeeradii way u badan yihiin oo khayrka waa la rabaa arrinkiibuu marka nabigu isjeclaysiiyey sal alay slam wuu isjeclaysiiyey inuu nimankii yani masaakiinta ahaa yidhahdo bal waxoogaa odayaashani intay ila joogaan iga maqnaada waxoogaa aan wax u sheeg taasuu nabigu isila jeclaysiiyey sal qalbiga ka jeclaa isagoo ujeedadiisu ay tahay bal odayaashan inay hanuunaan tii baa marka nabiga lagaa hadlaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh dadkan ilahay haddaad kaxayso maxaydiso ya oday ugaasa ama suldaan oo khayrlaawaa maxaad ku fali taasaa lagala hadlay nabiga sal ly slam waxaa layihi walaa tadrud ha eryin aladiina kuwa yadcuuna baryaya rabbahum rabbigood baryay bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii kuwa ilaahay baryadiisa ku mashquulsan kuwa ha eryin bale yuriiduuna xaalo ay doonayaan bay ilaahay baryayaan wajhahu ilaahay wejigiisa iyagoo doonaya ilahay baa u markhaati kacay yani ilaahay dartiibay waxaa u samaynaya dan kale ma wataan weji ilahay bay doonaya maa calayka waxaadan u eryeynin maa calayka dushaada ma ahaanin nebiyo min xisaabihim ayaga xisaabtooda xaggeeda maa calayka ma ahaanin min shayin shayna ma ahaanin dushaada min xisaabihim xisaabtooda xaalay ka mid tahay shay xisaabtooda ka mida adiga dushaada maaha wamaa min xisaabika wamaa min shayin shay ma ahaanin min xisaabika min maya maa calayka dushaada ma ahanin min xisaabihim iyaga xisaabtooda xaal ay ka mid tahay xaal uu ka mid yahay min shayin shayna ma ahanin shay xisaabtooda ka midi adiga dushaada ma ahanin wamaa min shayin shayna ma ahaanin min xisaabika xisaabtaada xaal uu ka mid yahay calayhim iyaga dushooda ma ahanin shay adiga xisaabtaada ka midana ayaga dushooda ma ahaanin nin walba tiisa oo fatadrudahu markaa aada erido haddii markaa xisaabtooda ay wax kaa fuuli lahayd fatadrudahu markaa aad erido oo fatakuuna markaa aad ahaato min alaalimiina kuwa alla dulmiyey aad markaa kuwa naftooda dulmiyey aad markaa ka mid noqoto wakadalika sidaas oo kale fitnada qolada aan fitnayno oo kaleeto ayaanu fatannaa fitnaynay bacdahum qaarkood baan bibacdin qaarka kale ku fitnaynay liyaquuluu inay yidhaahdaan daraaddeed ahaaulaai ma kuwan ayuu manna allahu ilaahay galladaystay calaynaa dushan calayhim dushooda gallad siiyey min baynina annaga dhexdanada ma kuwanuu ilaahay gallad ku khaas yeelay oo dhexdanada ka doortay alaysa allah waa loo jeeda waxaa layihi alaysa allahu alla miyuusan ahayn biaclama midkii u ogaansho badan bishaakiriina kuwa shukriya macnaheeda waxaa la yidhi nabiga sal ly slam marnaba ha erin baa layihi kuwa kuwan habeen galab iyo subaxba ilaahay baryadiisa iyo cibaadadiisa u taagan haddana ilaahay dartii cibaadadaa ula jeedo wejiga ilaahay ku doonaya kuwan ha irin bale wax kasta dhacba kuwan marnaba ha irin bale واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا آياتك لون indhahaaga ha ka lalinin bale indhahaaga ha ka lalinin iyagu indhahaaga hadday intay buuxin waayaan odayaashaas indhaha ha u lalinin bale nebiga sal sl adigoo adduunye iyo quruxdeeda doonay madax iyo magac iyo oday adoo adduunye iyo quruxdeeda doonaya masaakiintan kula joogta ilaahay rumaysay indhaha ha ka lalinin baa nebiga lehi salawatu rabbi waslamu aleyh taas marka ha elin bale waxaadan u eliyeynin ayaga camalkoodu iyagu u yaallaa sooma camalkooda iyay xisaabtooda iyagay khaas ku tahay oo adiga wax kaa soo gaari maayo adiga xisaabtooduna adigay khaas kugu tahay oo iyaga wax ka gaari maayo maxaa dhibi kugu haya marka maxaad u eriyo dhibaatada kugu haya wax dhibi ku haya maya waxaa dhici lahayd berrito haddaad isleedahay amaa camalkay samaynayaani adiga wax lagaaga qabsadaayo dembi kaa soo gaadhay wax kaa soo gaadhan gar bay ahaan lahay inaad iska bogso hada wixii kugu soo gaadhaya idhaaf waa dhihi sooma ma dhacayse iyagu khaas ku yahay iyagu maa lagala xisaabtay adiga taaduna adigan baa xisaabtaada iskale maxaad ku caydhini marka caydhinin baa laleeyahy haddaad caydhiso dhaalimiintaad ka mid noqonaysa rabbi subxana watacala marka wuxuu yihi sida aanu qolada waaweyn u fitnayne magacyaha sheeganaya ayaanu dadka isugu fitnaynaya bu rabbilahi subxana watacala fatanna bacdahum bibacdi dadka waa la isku fitnay dadka waa la isku fitnaynayaayo midka xoolaha haysta yani kan faqiirkaabuu ku intilaysay kan xooga badan midkan daciifkaa buu ku intilaysay kan madaxda ah midkaan madaxda ahayn buu ku intilaysay kan magac ale midkaan magac lahayn buu ku intilaysay midkan nasabka leh ee sharafta leh midkan la liiduu ku ibtilaysay kulligood dadka saasaa laysugu ibtileeyo waa laysku daawanay tijaabay ku wada jiraan wey maana fatannaa bacdahum bibacdin waxaa laysugu imtixaanay si ay u yidhaahdaan ma kuwan masaakiinta ah buu ilaahay dhexdanaba iyagoo jooga gallad ku khaatiya odayaashanadii iyo raggii magacla iyo madaxdii iyo bulshada raggeeda qiimaha laha ayagoo meesha wada jooga miyaa kuwa laga doonta say ku dhici kartaa waxas macnaha waxay isaga qiyaasanayaan ninkii adduunka wax la siiyey unbaa mudan in aakhirana wax la siiyo adduunka ninka la qadiyeyna aakhirana in la qadiyo halkaasay ka duulahayaan waana qiyaas khalada wey ismale adduun iyo aakhiro adduunyaduna waa daar imtixaan aakharana waa daar abaalgud adduunyada marka haddii lagu siiyo adiga magac lagu yeelo madax lagu yeelay lagaa dhigay oo wax lagu siiyey maaha in lagu jeceli kan la qadiyeyna maaha in la necebi saad wax u qaadatayna way khaldan tahay wey macana waxaa loo jawaabo waxaa la yidhi oo ilaahay addoommadiisa kuwa shukriya sooma yaqaan ilahay addoomadiisa sooma kala yaqaan ha addoommada shukrinaya masaakiinba ha ahaadeen kuwaas ilahi subxana watacala uu waafajinaya oo doonanaya rabbi subxana watacala walaa tadrud aladiina yadcuuna rabbahum walaa tadrud ha eryin nebiyow aladiina kuwa yadcuuna baryaya ama caabudaya rabbahum rabbigood bilghadaati aroortii iyo walcashiyi galabtii yuriiduuna iyagoo oo doonaya xaalo ay doonayaan wajhahu ilahay wejigiisa iyagoo u jeeda oo doonaya qasad kalama wataan maa calayka dushaada ma ahaanin min shayin shayna min xisaabihim xisaabtooda xaalu ka mid yahay maa calayka dushaada ma ahaanin min xisaabihim ayaga xisaabtooda xaal uu ka mid yahay min shayin shayna wax shay ah oo xisaabtooda ka mida dushaada ma aha iyagay xisaabtooda khaas ku tahay wamaa min xisaabika xisaabtaada xaal ay ka mid tahayna calayhim dushooda ma ahaanin min shayin shayna shay xisaabtaada adiga ka midana ayaga dushooda ma ahan taaduna adigay khaas kugu tahay oo fatadrudahu marka aad erdo haddii xisaabtiinu ay aad yani xisaabtooda hadday wax kaa soo gaari lahayd fatadrudahum ood markaa erido oo fatakuuna aad ahaato markaa min alaalimiina kuwa dulmiyey aad ka mid noqto dadkaa masaakiinta ilaahay rumeeyey haddaad erido aalim baad noqoni saas maana rasuulkeena sal lay waslam wuxuu jeclaa inuu masaakiinta la fadhiisto allahuma axyinii miskiinan waamitnii miskiinan waxshurnii fii zumrati masaakiin buu nabiga ka mid sal lay slam ilaahu anoo miskiina inoole oo anoo miskiina idil oo masaakiinta maalinta qiyaamada ila soo saar buu nabigu dhihi jiray sal ly slm masaakiinta laga cararayaay ama laga faadayaay ama layskala wanyahay waa waa dhaqan aad u khaldan saas wey maana rasuulkeenna dadkii ugu horreeye raacaya ambiyadana sidoodaba iyagaa ugu horreeya dadka raaca waa kuwa sababtuna waxa weeye ninkan miskiinka waa xaqdoon adduun uu macnaha waxa weeyaan ku xeeran oo uu dhowranayo ma jir uu xilanayo mar alla markuu xaqa fahmaa isagii xaqa araggaa ka dhexeeya hadday is arkaan babaswe laakiin ninkani nin madaxnimadiisuu ilaashanaya xaqii buu uga xilanaya nin magaca buu ilaashanaya nin waa xoolo ilaash nin waa jega ilaash ninba wax buu ilaashanayaayo ku dheganoo xadhig baa gadaal ka hay kuwani marka inay rumeeyaan ma badno saas maana ma badno kuwaas inay rumeeyaan masaakiintii marka diinta usoo horraysay rususha wada raaci jirta ugu horreeyey ee la eegan jiray kuwaa weeye tahriim baa la leeyahay wakadalika sidaasoo kale fitnayntaasoo kale ayaanu fatanaa fitnaynay bacdan qaarkood bibacdin qaarka kale aan ku fitnaynay liyaquuluu inay yidhaahdaan daraaddeed ahaaulaai kuway odhanay kuwii isla weynaabaa odhanay liyaquuluu kuwii isla weynaa inay dhahaan ahaaulaai ma kuwan ayaa manna allahu ilaahay galladaystay calayhim dushooda min baynina dhexdanada ayagoona dhex jooga miyuu iyaga gallada ilahay ku khaas yeelay iimaankan iyo maxamed raacitaankiisu hadduu sax yahay kuwan masaakiinta laguma khaas yeeleena odayaashaa laga bilaabi lahaa saasay leeyiin law kaana khayran maa sabaquuna ilayh hadduu khayr yahay mayna nooga hormareen warkaasay leeyihin alaysa allah alla miyuusan ahaanin biaclama midkii u ogaashan badan bishaakiriina kuwa shukri waidaa jaaka hadday ku yimaadaan nebiyow alladiina kuwa yu'minuuna rumaynaya biaayaatina aayaadkanaga kuwa rumaysan hadday ku yimaadaan faqul waxaad tidhahdaa salaamun nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato kataba wuu qoray rabbukum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa dushiisa wuxuu ku qoray alraxmata naxariis buu ku qoray anahu buu ku qoray waa bedel waata shaygu naxariis ku qoray anahu awal shacnigu inuu yahay man camila ciddii samay isagoo minkum idinka idinka mida suu'an xumaan samaysa bijahaalatin jaahilnimo ku samaysa isagoon xukunka garanay ama mehe dhibka ka imaanba uu markaa qalbigiisa ka maqan yahay ruuxii xumaantaa sameeya uma kadibna taaba tawba keena min bacdihi gadaashiisa oo wa aslaxa wanaajiya fa anahu isagu alle afuurun midkii dhaafid badan wey raxiiman oo naxariis badan wey wakadalika sidaasoo kale aanu wax usoo faahfaahinaan usoo kala dhigdhignay baanu nufasilu u kala dhigdhignaa u kala bixbixinaa alaayaati aayadaha saasaan u kala dhigdhignaa iyo walitastabiina inay caddaato daraaddeed sabiililmujrimiina mujrimiinta jidkooda inuu caddaato oo la barto si looga gudo macnaha aayadani dadkii mu'miniinta ahaa ee nebiga ha caydhinin la yidhi odayaashuna naga eri ay dhaheen kuwii baa nebiga loo diray oo la yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh hadday kuu yimaadaan salaam baa layidhi adigu salaamta ku bilow faqul salaamun calaykum soo qadarin maa iyagaa yimid ogo kor ka yimid iyagaa hay inay salaanta salaamaan nebiga sal alay slam waxa la yidhi adigu salaanta ku bilow salaamun calaykum dheh saas waa qadarin ilahay uu dadkan qadarinaya masaakiinte bulshadu ay hoos u fiirinayso ilahay agtiisa laakiin agtiisa karaamada weyn ku leh kuwa macna salaam bale waxaad ku sheegtaa in ilahay agtiisa ilahay inuu naxariis qoray oo naxariistiisu ka waafaxsan tahay cadadiisa ciddii khalad gasho oo dambi samayso idinka idinka mid a jaahilnimana ugeyso waynu soo marnay jaahilnimada sooma ama maba garanaya arrintan inay xaraamta ama ma ahee wuu garanayaa laakiin marka uu dembiga galayo qalbigiisa waxaa ka maqan dhibka ka imaanaya soo jaahil ma xataa ha garanayaba inay xaraamta laakiin markuu gelayo qalbigiisa waxaa laga tiray dhibka ka imaan kara saas mana waa jaahil marka haddii arrinkaa aad samaysaan oo soo noqotaan oo camalkiina hagaajisaan ilahi subxana wa tacala waa idinka dhaafayaa naxariistiisana ilahi waa badan tahay subxana wa tacala waidaa goortii jaa'aka ay ku yimaadaan aladiina kuwa yu'minuuna rumeeya biaayaatina aayaadkanaga kuwa rumeeya hadday ku yimaadaan faqul waxaad tidhahdaa salaamun nabadgelyo calaykum dushiina ha ahaato kataba wuu qoray rabbukum rabbigiin calaa nafsihi naftiisa dushiisa dusheeda alraxmata naxariis buu ku qoray naxariisasho uu idin naxariisanay anahu buu ku qoray shanigu inuu yahay man camila ciddii samaysa oo minkum idinka idinka mida suu'an xumaan ama sababteena u samaysaay uma kadibna taaba noqda min bacdii gadaashiisa toobadkeena oo wa aslaxa wanaajiya camalkiisa faanahu alle hafuurun u yahay midkii dhaafid badan raxiimun oo raxiim naxariis badan wakadalika sidaas hadda wax loo soo kala dhigdhigo loo soo faahfaahiyey sidaasoo kale baanu nufasilu u faahfaahinaan u kala dhigdhignaa alaayaati aayadaha sababta labaadi waxa wey walitastabiina iyo inay caddaato sabiilulmujrimiina mujrimiinta jidkooda inuu caddaado daraaddiina aayadaha waan u kala dhigdhignaa taa daraaddeed macnaha haddii la garto jidka mujrimiinta waa laga gudi jidka wanaagsanna waa in la caddeeyo ka qalloocsana waa in la caddeeyo si dadku ay u kala doortaan hada wabilahi tawfiq sal allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin waala ali sabi